بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين بأن يقدم لكم هذه المحاضرة القيمة والتي هي بعنوان
إرشاد ذوي الفطن ila alasbaabi alwaaqiyati min alfitan waxaynay markaa macnaheedu tahay hanuuninta lagu hanuuninaayo cidda yacni fiirada leh ama loo tilmaamaayo asbaabta yacni ka ilaalinaysa fitnooyinka
الشيخ الفاضل عبد الكريم حسن حوش حفظه الله تعالى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wkula dalaalatin fi nnaar mowduuca muxaadaradu saa maqlayseen waxaa lagu iclaamiyey irshaadu dawi lfitan ila alasbaabi alwaaqiyati min alfitan waxaynay markaa macnaheedu tahay hanuuninta lagu hanuuninaayo cidda yacni fiirada leh ama loo tilmaamaayo asbaabta yacni ka ilaalinaysa fitnooyinka waxyaalaha la sheegayana marna waxay noqotaa in looga jeedo litacliim iyo baris marna waxaa looga jeedaa litadkiir oo wax aanuu ruuxa aqoon in loo sheegaa shardi ma ah wax uu yaqaanaa lagu baraarujin karaa sidoo allah baa yidhi wadakir fa ina adikraa tanfacu lmu'miniin waani waanadu waxay anfacaysaa kuwa iimaanka u saaxiibka mu'miniintay anfacaysa mawduuca waa mawduuc ballaadhan laakiin in sha allahu tacaala waxbaynu ka tilmaamaynaa mawduucaas iyadoo aan mawduuc wakhti yar lagaga bogan karo aanu sidiisa aanu ahayn marka hore inta aynaan asbaabta tilmaamin waxaa habboon in la garto yacni fitnada lafteeda iyo fitnada nooca laga warramayaa nooca ay tahay marka hore markaa tacriif waa inaynu markaa fitno tacriifinaa anwaacdeeda ka warrannaa adilada ku soo aroortay wax ka mida sheegnaa asbaabuhu khulaasada dambay noqonaysa waa laasimu lfaa'ida alfitna asaalatan lugat alcarab waxaa lagu yidhaahdaa macnaha asalka ah alibtilaa walimtixaan imtixaankaa la yidhaahdaa sida markaa culamada luqadu sheegeen azharina uu ka mid yahay culamada sheegay oo kitaabkiisa tahdiib luga la yidhaahdo uu ku tilmaamay macna alfitna in la yidhaahdo fi kalaami alcarab alibtilaa walimtixaan imtixaanka in la yidhahdo wa asluha ma'khuudu min qawlika fatantu alfidata waadahaba ida adabtahuma liyatamayaza alradii'u min aljayid asalkeedana waxaa laga soo qaatay hadalkaad tidhaahdo dahabkii baan fitneeyey iyo fidadii waxaa loo jeedaa haddii aad dhalaaliso si uu u kala soocmo kiisa wanaagsan iyo kiisa xun wa min hada qowlu اllahi caza wajal yowma hum cala annaari yuftanuun ay yuxraquuna binnaar maalinta naarta lagu fitnaynayo markuu ilaahay yidhi waxaa looga jeedaa naarta lagu gubaayo macnayaal kale oo fitno loo isticmaalaana waa jiraan oo qur'aanka macaani kala duduwan bay u soo aroortay oo mar fitna waxaa looga jeedaa gaalnimada gaalnimada ayaa mar loo jeedaa marna fitnada waxaa loo jeedaa alidlaal wasaddu luminta iyo ka leexinta xaqa cid laga leexiyo iyo diiditaanka xaqa loo diido marna fitno waxaa la yidhahdaa qur'aanka loogu isticmaala macdira cudurdaarka uma lam takun fitnatuhum ilaa an qaaluu wallahi rabbina ma kuna mushrikiin waa cudurdaar baa looga jeeda oo waxay ku cudurdaaranayaan marna fitno waxaa looga jeedaa alikhtilaafu waalqitaal in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu marka dagaalka iyo iskhilaafka baa marna fitno loo isticmaalaa marna fitno waxaa loo isticmaalaa tacdiibka cadaabista cid la cadaabo ayaa loo isticmaala ina aladiina fatanuu lmu'miniina weliba ixraaq baa looga sii jeeda almuhim macnayaal kala duduwan ayaa fitnadu markaa u timaada hadda macnaha marka aynu ka hadlaynaa wuxuu calaaqo la leeyahay yani mawduuca ku saabsan alikhtilaafu walqitaal qaala ibnu rajab alxambali ibnu rajab waxa uu ku yidhi kitaabkiisa bukhaariga uu ku sharxay waalfitnatu nawcaani axaduhumaa khaasatun takhtasu birajuli fii nafsih fitnadu waa laba nooc waa nooc gaar ah oo ku gaara ruuxa naf ahaantiisa ku gaara waathaani caamatun tacummu nnaasa ta kalena waa caam oo dadka marka isaga waa camimtaayoo waa mid guud faalfitnatu alkhaasatu ibtilaa'u arajuli fii khaasati nafsihi biahlihi wa maalihi wa waladihi wa jaarih fitnada gaarkaahi waa imtixaanka ruuxa lagu imtixaano gaarnimada naftiisa waxaa lagu imtixaanayaa ehelkiis waxaa lagu imtixaanayaa xoolihiis waxaa lagu imtixaanayaa ubadkiis waxaa lagu imtixaanayaa deriskiisa waqad qaala tacaala inamaa amwaalukum wa wlaadukum fitna wax kalaba maahe yacni xoolihiinna iyo ubadkiinnu waa fitno marka hadal mawduuca kusii saabsan oo uu ka hadlayo fitna alkhaasa ayuu markaa sheikhu ka warramay markaasuu dabeed wuxuu yidhi wa ama alfitanu alcaammatu fahiya alatii tamuuju mawja albaxri wa tadaribu wayatabicu bacduha bacdan ka amwaaji albaxri fitnooyinka caamka ahi fa hiya alatii tamuuju waa ta mawjadaynaysaa mawja albaxri mawjadaha baddoo kale wa tadaribu yacni isbaranbaraysa oo isgaraacaysa wa yatbacu bacduhaa bacdan qaarkeedba qaarka kale ay ka daba tegayaan oo raacayaan ka amwaaji ilbax sida mawjadaha baddoo kale fa kaana awalaha qatlu cuhmaana radia allahu canh sheekhu wuxuu yidhi isagoo hadalkii sii wataa waxay ahayd fitnada waxa ugu horreeyey dilkii cuhmaan la dilay ilaa raalliha ka noqdeen cuhmaan ibnu cafaan alkhaliifatu athaalis khaliifadii saddexaad yacni markaa dilitaanka la dilay wamaa nasha'a minha min iftiraaqi quluubi almuslimiin wa tashacubi ahwaa'ihim iyo wixii taa ka dhashay oo ah kala tagga qalbiyada muslimiintu kala tageen iyo yacni qaybsanka ay markaa qaybsameen hawooyinkoodiio ay iskhilaafeen wa takfiiri bacdihim bacdaa iyo inay qaarba qaarka kala gaalaysiiyeen ay soo baxeen firaqii wax gaalaysiinayay sida khawaarijta oo kale wa safaka bacduhum dima'a bacdin qaarkood ba ay daadiyeen kuwa kale dhiigagoodii wa kaana albaabu almuglaqu aladi bayna annaasi wa bayna alfitani cumara radia allahu canh wuxuu ahaa albaabkii xidhnaa ee dadka iyo fitnooyinka u dhexeeyey cumar buu ahaa cumar ibnu alkhataab radia allahu canh wa ardaah ayuu ahaa wa kaana qatlu cumara kasran lidalika albaabi waxaanu ahaa dilka cumar la dilay cumar ibnu alkhataab jebin albaabkaa la jebiyey falidalika lam yuqlaq dalika albaabu bacdahu abadaa sidaas aawadeed baan albaabkaa dib weligii loo xidhin ayaan dib weligii markaa loo xidhin marka hadalkaa uu tilmaamay ibnu rajab alxambali waxa uu tilmaamayaa fitnadu inay laba qaybood tahay fitna khaasa iyo fitna caama fitno guud iyo fitno gaara marka fitnada gaarka ah hadda markaysagaa yacni kama hadlayno oo waatuu nebigu ku tilmaamay sala allahu aleyh wasalam in waxa weeye cibaadaadku ay kafaaro u noqonayaan oo ay ruuxa markaa yacni kafaara gud uga noqonayaan salaada iyo soomka iyo sadaqada iyo ashyaada la midka laakiin alfitan alcaama oo mawduuca marka isagaa yacni hadda ay muxaadaradu ku saabsantahy ah waxa uu sheikhu ku tilmaamay inay tahay waa fitanka yacni sida mawjadaha badda oo kale marka ahaaday macnaha noocaasoo mawjadaha badda uu ku tilmaamayna yacni waxa weeye waa xadiidkii ayuu ka qaatay lafdiga noocaasee markaa sheegaayay lafdigaas yacni markaa tilmaamaayay oo waxaa ku soo arooray saxiixa in cumar ibnu khadaab uu yidhi kineebaa markaa yacni maqlay rasuulka sala allahu alayh wasalam oo fitanka wax ka sheegay markaasaa xudayfa waxa uu yidhi ana xadiiska saxiixa markaasuu wuxuu yidhi innaka la jarii waad dhiirantahay buu ku yidhi cumar markaasuu yidhi haye wad sheeg markaasuu wuxuu sheegay xadiiskaas tilmaamaya inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam fitnatu rajuli fitnada ninku yacni markaa ehelkiisa iyo maalkiisa iyo ubadkiisa iyo ku saabsan tukafiruha asalaatu wasiyaamu waasadaqatu waxaa ka kafaaro gudaaya oo ka baabi'inaya salaadda iyo sadaqadda iyo soonka markaasuu yidhi taa kuma weydiinaayo cumar bnu khataab baa odhanaya taa kuma weydiinayo markaasuu ima waxaad weydiinaysaa allatii tamuuju ka mawji ilbaxr ta markaysaga yacni mawjadaynaysa sida mawjadaha badda oo kale markaasuu yidhi haa markaasuu yidhi taas cumarow adigiyo iyada albaab baa idin dhexeeya albaab ayaa idin dhexeeya oo bimacnaa waxa weeye markaa isma soo gaadhaysaan markaasuu cumar wuxuu weydiiyey xudayfa albaabka miyaa la jabinayaa mise waa la furayaa markaasuu waa la jabinayaa markaasuu mar haddii la jabinaayo dib uma xidhmaayo dib uma xidhmaayo xadiiska saxiixu saas yadaabu tilmaamayay sheikhuna macnahaasu ikhtibaasay markuu leeyahay wa ama alfitanu alcaammatu fa hiya alatii tamuuju mawja albaxri wa tadaribu yacni markuu sidaa leeyahay oo uuna tilmaamayo albaabku inuu cumar ahaa marka cumar waa ku gudbanaa fitnada oo ilaa cumar dhinto fitnadaa caamkii ma imanayn markii cumar la dilay cuhmaan ibnu cafaan ayaa qabtay imaaradii guud ee muslimiinta markuu imaaradaas qabtay waxa markaa soo baxay dabeedna marka isagaa fitna soo baxday oo dad ayaa ku kacay ahlu fitne ah ayaa ku kacay dabeedna markii dambe waa tii ay keensatay inay markaysagaa cuhmaan ibnu cafaan ay dilaan oo ay markaa waxa weeye isweer intay ka qabtaan markii dambena dilaan cuhmaanna waa sabray nebiguna waa usii sheegay sala allahu alayh wasalam in yacni dhibaata haleeli doonto oo jannu ugu bishaareeyey cuhmaan ibnu cafaan calaa balwa tusiibo wuxuu yihi janno ugu bishaaree ayuu ku yidhi saxaabi nebigu sala allahu alayh wasalam isagoo cuhmaan sheegaaya iyadoo lala qabo dhibaato haleelays dhibaato haleelays waa dadkaas waarka ah yacni kacdoonka ku sameeyey ee dabeedna markaysagaa dilay dadkaasi waxay lahaayeen xukunka ka deg isna waa diiday wuxuu u diidayeyna ma ahayn xukun jacayl laakiin nebiga sala allahu alayh wasalam baa xadiis ka sugan waxa uu ku yidhi ina allaha sayuqamisuka qamiisan faida araada almunaafiquuna an takhlacahu falaa takhlacah ilaahay qamiis buu kuu gelin doonaa cusmaanow hadday munaafiqiintu doonaan inaad siibto ha ka yeelinoo ha siibin marka dardaarankaa nebiga sala allahu alayh wasalam ayuu ku dhaqmay oo ku camal faray saas aawadeed yacni waa diiday waana diiday muslimiinta inay daafacaan muslimiinta inay daafacaan waa diiday cali bnu abi aalib markii la yidhi maxaa u daafici weydeen cuhmaan ibnu cafaan wuxuu yidhi isagaa noo diiday isaga ayaa noo diiday oo waxa uu yidhi man salla sayfahu falaysa minii kii seeftiisa siibaa dayruu iga yahay marka wuxuu amray inaan la daaficin addoommo badan buu lahaa afar boqoloo addoon dabeedna waxay dooneen inay daafacaan cuhmaan intaanu dee xukun kaba qaban wuxuu ahaan jiray xoolo qabeen jeyshka jeyshulcusra la yidhaahdo wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam keligii baa diyaariyey wax allo waxay u baahnaayeen keligii baa bixiyey maa dara cuhmaana maa camila bacda alyawm waatuu nebigu yihi sala allahu alay wasalam cuhmaan waxba yeeli mayso maanta dabeed wuxuu sameeya almuhim afar boqol addoon buu lahaa addoommadii baa hubka gurtay waxay dooneen inay daafacaan yagana wuxuu ku yidhi man alqaa silaaxahu fahuwa xurun kii hubkiisa tuuraa waa xor addoommadii oo lagu yidhi haddaa hubka tuurtaan oo daadisaan xor baa tihiin haddaa sidataanna addoonnimaa ku baaqi noqonaysaan waxay noqotay iyaguna hubka inay qubaan abu hurayra cusmaan ibnu cafaan waa loo soo daayey qoladii isweerka ka haysay ayuu soo dhaafay waa sii daayeen afraad wixii ahoo midhmidh ah waa usii diin jiray cusmaan buu usoo galay abu hurayra dabeedna wuxuu ku yidhi yaa amiira almu'miniin daabad darbu garaac baa maanta wanaagsanaaday waxaan doonayaa inaan waxa weeye ku daafaco oo aan markaysaa waxaa meel kugula dhinto abu hurayra ku odhanaya markaasu cusmaan wuxuu yidhi ma waxaad doonaysaa inaad waxa weeye yacni naftayda iyo dadkao dhanba inaad laysa miyaad doonaysaa markaasuu yihi maya markaasuu ordo haddaba waxba hay daaficina iska tahay marka muxuu tilmaamayaa yani wuxuu tilmaamayaa aayaddii aayatulmaa'ida ayuu tilmaamaya من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا آية داس إشارة أبو هريرة مركز كتير علماء وحي يدهدين وحو سيدا ويالي وحي أهيد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فتنة كدق إيساء يكو عمل فري عثمان بن عفان التلمام إيساء إنه حوية فتنة لقفق هذا أولا نقضه labadii ilmo aadan kii khayrka badnaayoo kale noqo axaadiista sheegaysa ama tilmaamaysa fakun cabdallahi almaqtuula walaa takun cabdallahi alqaatil addoonka ilaahaye la dila noqo addoonka ilaahaye wax dilaha noqonin axaadiis saxiixoo fara badan baa macnaha noocaasa ku soo aroortay marka wuxuu ku camalfalayaa axaadiistaasuu ku camalfalayay waxaanu markaa dareemay in haddii waxa weeye xataa la daafaco nihaayada iyo gebagabadu inay ku dambaynayso in isaga la dilo marka maadaama nihaayada iyo gebagabadu sidaa ku dambaynayso muslimiin kale ha galaafanmayso adigaa fudud intii waxa weeye dhiigo kale sababtaada ku daadan lahaayeen oo muslimiin kale ay isku baabi'i lahayd oo dabeedna marka ugu dambaysana nihaayadu ay noqon lahaydoo in lagu dilo haddaybaa caynkaa tahay keligaa in lagu dilaa fudud nabiguna wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam idaa waqaca asayfu lam yurfac ilaa yowmi alqiyaama seeftu hadday dhacdo ilaa maalinta qiyaame lama kor yeelaayo seeftu hadday dhacdo waxaa loo jeedaa yani waxa weeye cuhmaan dilka la dilaayo seeftii waxay ku dhacday dilista cuhmaan ibnu cafaan la dilay marka lam yurfac ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaame muslimiina inay isdisho waa jiraysaa laakiin wakhtiyada qaarna waa yaraanaysaa wakhtiyada qaarna waa badanaysaa wakhtiyada qaar yacni beled bay ka jiraysaa beledo badanna waa ka madhnaanaysaa wakhtiyada qaarkoodna beledo badan bay ka jiraysaa waa saas wey wa idaa waqaca asayfu lam yurfac ilaa yowmi alqiyaama marka fitnada caamka ah ee uu marka ibnu rajab markaa tilmaamay hadal shabaha ayaa markaysaga oo shabah ku yaro leh ayuu imaam axmed cabiray oo waxa dhacday imaam axmed ibnu xambal wakhtigiisii waa tii khulafadii cabbaasiyiintu ama madaxdii ay markaa qaadatay caqiide xun oo dad lunsani ku kadiyeen ayay qaateen caqiidadaas oo kufri ah ama gaalnimo ah markaase caqiidadii bay markaa dooneen dadka inay u laqimaan uguna yeedheen ciddii qaadan weydana waxna xidheen waxna garaaceen waxna dileen dad fara badanna ruksada qaatay oo ay awishan ila man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan axmed ibnu xambal raximah ullah wuxuu ka mid ahaa dadkii arrinkaa loo dhibaateeyey ee loo xidhay ee loo garaacay ayuu ka mid ahaa markaasaa mar la soo daayey dadka qaarkood baa u yimi oo markaysaga mashaayikha markaasaa waxay ku yidhaahdeen ninkan meesha haystaa xukunkiisa kama raallinin oo waa kaa caqiidada xun yacni inagu khasbaaya marka ka warran haddaynu la dagaalanno imaam axmed ibnu xambal imaamu ahli sunnati waljamaca ayay weydiinayaan markaasuu wuxuu yidhi addimaa addimaa laa araa dalika walaa aamuru bih yani dhiigagga iska ilaaliya dhiigagga iska ilaaliya laa araa dalika walaa aamuru bih taa ma arko oo sawaab uma arko mana amraayo alsabru calaa maa naxnu fiihi khayru min alfitna waxa aynu ku sugannahay oo dhibaato aynaynu ku sabirnaa waxay dhaantaa fitnada imaam axmed ibnu xambal baa odhanay imaamu ahli sunnati waljamaca alsabru calaa maa naxnu fiihi khayru min alfitna yusbaku fiiha addimaa wa yuntahaku fiiha almaxaarim yacni fitnadu hadday dhacdo dhiigaggaa la daadinayaa maxaarimtana waxyaalaha markaa xaaraantaana waa la dhumbanaya waa la dhex gelaya amaa calimta maa kana annaasu fiihi yani dadku waxay ku sugnaan jireen miyaad garanay markaasaa waxaa lagu yidhi waannaasu alyawma alaysa hum fii fitna ila waa ka yidhi marka waxaynu ku sugannahay innagoo ku sabirnaa waxay dhaantaa khayrun min alfitna oo taynu ku sugannahay miyaanay fitno ahayn yacni cid kasta oo caqiidada gaalnimada ah ee qur'aanku waa makhluuq aan caqiidaynoo qaadanin ama waa la xidhaya ama waa la garaacaya miyaanay fitno taasi ahayn qaala wain kaana fa innamaa hiya fitnatun khaasa haba ahaatee waa fitno gaar ah faida waqaca asayfu cammat ilfitnatu wanqatacat isubul taynan ku sugannahay waa fitno gaar oo ashkhaas ku kooban laakiin haddii seeftu dhacdo cammat ilfitnatu fitnada caam noqonaysu imaam axmed ibnu xambal yidhi wanqatacat isubul waddooyinkuna waa go'ayaan marka imaam axmed ibnu xambal wuxuu kala farqinaya alfitnata alkhaasa fitnada gaarka ah iyo fitnada caamka ah ee guud ayuu kala saaraya ama kala farqinaya marka hadalkii marka ibnu rajab yacni waxay iska shabahaan fitnada caamka ah yacni iyo sida uu tilmaamay ayay markaa iska shabahaan culamada qaarkood markay fitnada ka hadlayaan waxay yidhahdaan fitnadu waxaa looga jeedaa waa in xukunka la ysku qabto xaafid ibnu xajar alcasqalaani sharaxa bukhaariga markuu sharxaayo fatxulbaariga wuxuu ku odhanaya walmuraadu bilfitnati maa yanshau can alikhtilaafi fi talabi lmulki xaysu laa yuclamu almuxiqu min almubtil waxa fitno looga jeedaa waxay tahay waa waxa ka dhalanaya ismaandhaafka laysku maandhaafay ama laysku qabtay doonista mulkiga ama boqortinimada ama xukunka la doonaayo yacni iskhilaafka arrinkaa la ysku khilaafo yacni waxa ka dhasha ayaa fitno la yidhaahdaa waxa ka dhalanayaana waa in laysku laayo iyo in umuuruhu markaysa markaa ay isku darsamaan oo la kala garan waayo markaysagaa mid yacni xaq u saaxiib iyo mid baatil u saaxiiba marka laynta xukunka la ysku laynaayo anaa kursiga ku fadhiisanaya iyo anaa ku fadhiisanaya inay fitno tahay ayuu markaa tilmaamay xaafid ibnu xajar alcasqalaani shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi wa qitaalu fitnati mislu qitaali ljaahiliyati laa tandabidu maqaasidu ahlih dagaalka fitnadu waxay la mid tahay dagaalka jaahiliyada oo yacni markaa shabah bay ku leedahay arrinka noocaasoo cidda u ehelka ah ee dagaalkaa samaynaysa fitnada ah maqaasidda iyo ujeeddooyinka ehelkaasi ay u saaxiib yihiin mid xadaysan ma aha waa mid jahawareersan bimacnaa qaarkoodba meel bay ka fadkudinayaan hadalka noocaasa wuxuu ka odhanayaa minhaaju sunnati nabawiya mujalladka afraad afar boqol iyo siddeed iyo lixdan markuu tilmaamayo ibnu taymiya uu leeyay mislu qitaal jaahiliya wuxuu ishaarayaa aasaarta soo aroortay oo sheegaysa dagaalkii saxaabada markii ay dhacday in waxa weeye markii dambe la yidhi markaa sida zuhriba uu tilmaamayey anziluhu manzilata aljaahiliya manzilata aljaahiliya markaysagaa dejiya caynkaas iyadaa taasuu markaysaga markaa tilmaamaya almuhim waxaynu markaa garan karraa yacni fitnadu caamka ahi yacni sidaas iyada abay markaysaga culammadu markaysa markaa ay u cabireen ama bacdi ka mid markaysaga ay u tilmaameen bal haddaba waynu soo noqon doonnaaye bal axaadiista markaysagaa ku soo aroortay abwaabtaas wax ka mida marka aan tilmaanno dabeedna mawduuca aan ku soo noqonno fitnada waxaa la yidhaahdaa caqliyada waa tegsiisaa taasna waxaa tilmaamaya xadiiska saxiixa ah ee min xadiis abi muusa can abi muusa alashcariy radia allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu aleyh wasalama qaal ina bayna yaday asaacati laharjan waxa uu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam saacadda ka hor waxaa jiri doona harji qaaluu wama alharju waxay yidhahdeen harjigu waa maxay qaala alqatlu wuxuu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam waa dilka culammada luqadu markay ka hadlayaan harjiga waxay yidhaahdeen harjigu markaysaga waxa waye dil oo dhan ma aha weliba waa kasratu lqatli waa dilka faraha badan la la yidhahdaa dilka faraha badan leh ayaa la yidhaahdaa qiyaamada ka horna inuu dilku badanaayo axaadiistu waa sheegtay xadiiskan laftiisuna waa tilmaamaya fa qaala bacdu lmuslimiina ya rasuula allahi inaa naqtulu alana fi alcaami alwaaxidi min almushrikiina kada wa kada muslimiinta qaar baa waxay yidhaahdeen rasuulki ilaahayow hadda waxaanu ka dillaa sanadka keliya gaalada intaa iyo intaasaanu ka dillaa bimacnaa wax fara badan ayaanu ka dillaa faqala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam laysa biqatli lmushrikiina walakin yaqtulu bacdukum bacda xata yaqtula alrajulu jaarahu wa yaqtula akhaahu ويقتل عمه ويقتل ابن عمه waxa uu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam ma aha dilka aan sheegayaa dilka gaalada dishaan laakiin qaarkiin baa qaarka kala dilaaya qaarkiin ayaa qaarka kala dilaaya ilaa uu ninku ka dilo deriskiisa ka dilo ruuxa deriskiisa ilaa uu ka dilo oo uu ka dilo walaalkii uu ka dilo oo uu ka dilo adeerkii uu ka dilo wayaqtula bna cammihi in adeerkii uu ka dilo saxaabadu waa la yaabeen qaaluu wamacanaa cuquulunaa yowmaidin sidaa ma waxaanu samaynaynaa iyadoo caqliyadeedii nagu sugan yihiin oo aanu markaa miyir qabno miyaanu saa samaynaynaa yani waxay la yaabeen inuu ruuxu ruuxa deriskiisa iyo walaalkii iyo adeerkii iyo inadeerkii inuu markaysagaa laayo oo ay isku diin iyo isku midlo sheeganayaan taasay la yaabeen bal ka warran dadka qaarkood yacni ka warran haddii markaysagaa ay dileen aabbahood iyo hooyadood fitnadii jazaa'ir markay dhacday nin lahaa qoladii ka mid ahaa lahaa waa jihaadaynaa gelinkii horena aabbihii buu dilay gelinkii dambena hooyadii buu dilay gelinkii hore aabbihii buu dilay gelinkii dambena hooyadii buu dilay sababtuu ku dilay ma taqaaniin wuxuu ku dilay nin askariya ayaa wuxuu weydiistay in markaa waxa weeye ninkaa walaashii la siiyo odayga ayuu weydiistay inantiisa inantana waxa weeye ninkan waa walaalo dabeedna odaygiiyo islaantii waa aqbaleen ninkii inay inantii siiyaan dabeedna wuxuu yidhi nin gaala ayay marka waxaway siinayaan markaysagaa gabadhaas markaa dabeedna sidaas yada ah ayuu markaysagaa ku dilay qaar badani waxaa laga yaabaa inaynan rumaysan oo ay arrinka noocaasi ku adkaato laakiin waa waqaa'ic dhacay oo muxaqaq ah nebigu waa sheegay sala allahu alayh wasalam fitanku markay dhacaan in walaalka iyo adeerka iyo inadeerka mid walba la dilaayo ma nabi maxamed baa been sheegayey haddaad rumaysan tahay oo adigu aada muumin tahay rumaysan ka qaylinayow waxa weeye nebi maxamed baa sheegay fitanku markay dhacaan dadka ka ugu xiga inay leynayn ahlu fitnadu waana dhici kartaa inay uu yahay kaa qudhiisu kuwa waxaa sameeya inuu ka mid yahay ayaa suuragal ah almuhim markay yidhahdeen wamacanaa cuquulunaa yowmaidin qaala inahu latunzacu cuquulu akhari ahli dalika azamaan nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam caqliyada dadka badankooda dadka wakhtigaa jooga badankooda caqliga waa laga siibayaa dadka wakhtigaa jooga badankooda caqliga waa laga siibayaa baa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam wayakhlufu lahu haba'un min annaasi laa cuquula lahum waxaa hadhaaya yacni qaar yacni aan caqliya lahayn qaar aan caqliya lahayn baa hadhaaya yaxsabu akharuhum annahum calaa shay walaysuu calaa shay badankoodu waxay u malaynayaan inay wax ku sugan yihiin bimacnaa xaq iyo diin ay ku sugan yihiin bay u malaynayaan walaysuu calaa shay waxna kuma sugna yacni wax xaq iyo diin ah kuma sugna ee dalaal iyo baadi bay ku sugan yihiin abwaabta akhrajahu axmed wabnu maajah xadiiska imaam axmed iyo ibnu maajah baa soo wariyey waana xadiis saxiixa wey marka fitnadu waxay sababtaa caqliyadu dadka inay ka tagaan saas aawadeed si wanaagsan uma fekerayaan oo yacni waxa ay ku soconayaan dadka ahlu fitnahay yacni caqli iyo cilmi midna ma aha bimacnaa sharci iyo diin kuma socdaan caqlina kuma socdaan caqlina kuma socdaan xadiis kale can cubaadati bni saamit can rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam annahu qaal man qatala mu'minan faاqtabata biqatlihi lam yaqbal illahu minhu sarfan wala cadla akhrajahu abu dawuud nebigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam qofka muumin dila oo faاqtabata biqatlihi yacni ku farxaa dilkiisa lam yaqbal illahu minhu sarfan walaa cadla ilaahay kama aqbalaayo sarfan sunno ka aqbali maayo walaa cadlan faralna kama aqbalaayo akhrajahu abu daawuud waana xadiis haabita raawiga xadiiska soo warinaya raawi ka mida ruwaadda soo warinaysa oo khaalid ibnu dihqaan la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi sa'altu yaxya bna yaxya shiikhuu ka wariyey xadiiska oo yaxya bnu yaxya la yidhaahdaan weydiiyey buu yihi can qowlihi fakhtabata biqatli fakhtabata biqatli maxaa looga jeeda qaala aladiina yuqaatiluuna fi lfitnati fayaqtulu axaduhum fayaraa anahu cala hudan falaa yastakfir allah wuxuu ku fasiray waa kuwa fitnada ku dagaalamaya oo fayaqtulu axaduhum midkood baa wax dilaaya fayaraa annahu calaa hudan wuxuu markaysaga yacni ee u ogsoon yahay oo u qabaa inuu hanuun ku sugan yahay falaa yastakfiru allaha ilaahay ma dembi dhaaf weydiisanaayo yani wuxuuba u qabaa khayr iyo janno inuu ku helaayo saasuu u qabaa wadaad ka mida qolyihii xamar ka yimi ee abwaabta noocaasana weliba ku jiray waxba magacaabi maayo hadda laakiin waa qisa macruufa ayaa wuxuu yidhi waxa batay buu yidhi markaysa markaa layntii dadka la yska laynaayo hebel waa gaaloobay dabeedna markaysagaa lagu tuujinaayo qaarkood markay masaajidkaad ka soo baxaan ayaa ilinka masjidka lagu dili jiray qaarna markay salaadda u socdaan baa lagu dili jiray qasas badan waa maqasheen oo mawduuca ku saabsan wuxuu yidhi arrinkaasi markuu farabatay ayaa dabeedna waxaa la yidhi warniyow sidan waxa laga bedelo oo ha la sameeyo bal guddi faafreeb ah oo bal cidda la doonaayo in la dilo bal guddi markaa la soo mariyo arrinkiis oo iyadu faafreeb ku samaysa cidda u munaasibka ah iyo cidda aan u munaasibka ahayn waa in markaa la la sameeya wadaadka arrinkaa ka warramaya wuxuu yihi guddidaa lafteedaa laygu daray markaasaa waxaa la yidhi wixii la doonaayo oo halkaa ku saabsan markaysaga yacni ciddaa la odhanayo waa gaalnimaa loo dilaya waa in markaysaga guddidaa la soo mariya cidiba waa noo iman weyday buui guddigdadii la magacaabay ee la yidhi markaysaga bal hadda arrinkaa ha la soo mariyo waxba waa nala soo mari waayo hawshiina waa socotaa waxay sidiiba u socotaa maalintii dambe wadaadkii masjidkana tujin jira oo xaafidulqur'aana ayaa maalintii dambe la dilay markaasaa ku uhi war yaa dilay markaasaa la shabaabkaa dilay kuwii baan u tegey buui war maxaa ku dishay shiikh hebel baana amray shiikha laftiisii ay sheegayeen baan u tegey markaasaan ku uhi war maxaad ku amartay yacni wuxuu la hadlay baydhabuu la hadlay baydhaba waa markii ay yacni markaysaga markaa baydhabo markaysaga ay joogeen waa intii dagaalkii markaysa markaa yacni xabashidu ayna soo gelin ee yacni qolyihii barlamaankii waxuu isku sheegayay markaysaga meesha ay joogeen baydhabuu la hadlay buui hadda waxaasuu kula hadlay oo sababtaas uu ku gaaloobay maaha mujarad inuu la hadlay keliya bay tahay waxa dhiiggiisa lagu bannaystay ee la yidhi markaysa markaa waxaa ku dilaa qisada noocaasa waxaa ka warramay ninkii ku jiray guddidii loo saaray yacni waxa weeye yacni in markaa faafirab ay ku sameeyaan qisaduna waa qisa macruufa ee waxaan u jeedaa mawdicu shaahidka inta xujo laga dhigtay oo ku saabsan bay dhabu la hadlo waxaa dhici karta qaraaba inay joogto yacni waxa weeye mujarad in markaa lala hadlo baa dhiiggiisu ku bannaananaya miya marka baabkaas waxa weeye sahashigiisu aad buu u badan yahay xadiid kale nebigu wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam can abi saciidin alkhudri qala qaala rasul llahi sala allahu aleyh wasalam low ana asamaawaati waalarda ishtarakuu fii dami mu'minin kabahum allahu caza wajalla fi nnaari rawahu tirmidi waana xadiid haabita wuxuu xadiidku tilmaamayaa ehelka cirarka waxa cirka ku nool iyo waxa dhulka ku nool iyo hadday dhammaantood wadaagi lahaayeen fardan wa taqdiiran baa loo jeeda hadday dhici lahayd inay wadaagaan qof muumina dhiiggii kabahum allahu caza wajalla fi nnaari dhammaantood ilahay wuxuu ku ridi lahaa naarta ayuu xadiisku tilmaamaya dilka qofka muuminka ah aad iyo aad ayaa markaa loo weyneeyey ilaa waxa weeye laynoo tilmaamay adduunyadu inay baaba'day iyo qof muumina in xaqdarra lagu dilo in adduunyadu inay baaba'daa sahlan tahay siduu nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam lazawaalu dunya ahwanu cinda allahi min qatli rajulin muslim xadiiska tirmidi iyo nasaa-i iyo hayrkiiba soo wariyey waana xadiis haabit min duruq ibnu cumar waxa uu tilmaamay xadiidka ibnu maajaha ee mawquufka ah in kacbada iyo qofka muuminka ah muuminku markaysaa uu xurmo weeya maalin maalmaha ka mid a ayuu markaa wuxuu cabdullaahi ibnu cumar eegay kacbada markaasuu yihi maa acdamaka wa acdama xurmatak kacboy maxaa kaa weyn oo xurmadaadana ka weyn markaasuu yidhi yacni markaa lalmu'minu acdamu xurmatan mink muuminka kaa xurmo weyn ayuu haddana yidhi marka markuu tilmaamay kacbadu inay xurmo weyn tahay ayuu haddana wuxuu tilmaamay haleelay muuminka markaysagaa dilkiisu markaysagaa inuu ka daran yahay kacbada saas yadaabuu tilmaamay abwaabta markaysaga markaa baabka fitanka axaadiista ku soo aroortay aad bay u badan tahay nebiguna sala allahu alayh wasalam waxa uu amray in fitnooyinka laga dheeraado oo laga ictisaalo oo laga fogaado oo laga cararo oo guryaha la laasimo yacni marka ayuu nebigu amray sala allahu alayh wasalam oo xataa hubka la jejebiyo qof muumina intuu markaysagaa dhiiggiisa markaa ku yacni geli lahaa oo qof muumina deli lahaa axaadiis badan baa ku soo aroortay oo tilmaamaysa in waxa weeye arrinka noocaasa aad iyo aad looga fogaado ayaa so-an bal hadda laba xadiis oo ka mida aan akhriyo dabeedna axaadiista kale aan yacni markaa ku dhaafo ishaarada can abi bakrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam abi bakra saxaabiga la yidhahdo waxaa laga soo wariyey inuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam inaha satakunu fitan fitan baa jiri doona alaa huma takunu fitna intaa dabeed fitnaa jiri doonta alqaacidu fiiha khayrun min almaashi ka fadhiyaa fitnadaa gudaheeda waa ka khayr badan yahay ka soconaaya waalmaashi fiiha khayrun min assaaci ilayha ka soconaya waa ka khayr badan yahay ka rooraaya ee ordaaya bimacnaa ruuxba ruuxu uga fog yahay ayuu markaysaga waxooga ka khayr badan yahay alaa fa idaa nazalat aw waqacat faman kaanat lahu ibilun falyalxaq biibilih wuxuu nabigu sheegay sala allahu alay wasalam fitnadaasi hadday dhacdo kii geel lihi geeliisii ha qabto waman kaanat lahu hanamun falyalxaq bihanami kii adhi lihina adhigiisa ha qabto waman kaanat lahu ardun falyalxaq biardi kii dhul leh bimacnaa beer yalahi beertiisii ha qabto faqaala rajulun yaa rasuula allah ninbaa ku yihi rasuulki ilaahay ow ara'ayta man lam yakun lahu ibilun walaa hanamun walaa ardun waxaad iga warrantaa midaan geel iyo adhi iyo dhul bimacnaa beer midnaba lahayn qaala yacmidu ilaa sayfii fayaduqu calaa xaddihi bixajar nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam yani yacmidu ilaa sayfi wuxuu u qasdayaa seeftiisa fayaduqu calaa xaddihi afkiisa wuxuu ku jajabinaya afka seeftaa bixajar dhagax buu ku jajabinayaa uma liyanju dabeedna ha cararo in istataaca annajaa'a hadduu carar awoodo allaahumma hal ballagtu allaahumma hal ballagtu allahuma hal ballagtu saddex goor baa nebigu yihi ilahu ma gaadhsiiye ilahu ma gaadhsiiye ilahu ma gaadhsiiye qaala faqaala rajulu yaa rasuula allah nin baa wuxuu ku yihi rasuulki ilaahayow ara'ayta in ukrihtu xataa yunطalaqa bi ila axadi asafayni aw ila axda alfi'atayn aw ila ixda alfi'atayn fadarabanii rajulu bisayfihi aw yajii'u sahmun fayaqtulnii rasuulki ilaha waxaad ka warrantaa buu yidhi haddii lay khasbo oo labada saf midkood lay taago ama labada kooxood midkood yacni markaa lay dhex taago oo nin yacni seeftiisa uu igu dhufto ama uu warankiisa igu dhufto bal ka warran wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam yabuu'u biismihi wa ismika wayakuunu min asxaabi annaar dembigaagi iyo dembigiisu la noqonayaayo kaa seeftiisa kugu dhuftee ku dilay ahlu naar buu noqonayaa rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa kusoo wariyey yacni xadiiska waxa weye nebigu wuxuu tilmaamayaa sala allahu alayh wasalam yacni seefta xataa in la burburiyo ayuu tilmaamaya waa si markaysagaa ruuxu aanu markaa u adeegsan xataa axaadiista qaarkood nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu saxaabada kula ballamay markay fitnadu dhacdo yacni seeftan birta ah markaysagaa iska burburi waxaad qaadataa mid looxa ah seef looxa qaado waxaa ka mid ah saxaabadii uu nebigu sidaa amray uhbaan ibnu sayfi saxaabiga la yidhahdo ayaa ka mid ahaa markii saxaabadu ay islaayeen ayaa markaysaga cali bnu abi aalib wuxuu u tegay uhbaan wuxuu yidhi markaysaga miyaanad ii gargaarayn buui markaasuu yidhi haa waa ku gargaarayaa buuhi nebiga in adeerkiyo kii nebiga la in adeer ka ahaayow waa kuu gargaarayaa markaasuu cudaysa waa inantiisii ii keen seeftaydii seeftii buu u soo qaatay tanaan haystaa buu ihi oo saasuu in yar uga soo saaray saa waa loox taasaan haystaa kugu gargaarayaa buui taa looxa ah ayaa aniga marka isaga waxaan yani nebi maxamed oo in adeer ka ahaa igula dardaarmay ya markaa taas ayaan kugu gargaaraya adigiyo seeftaada toonna dooni maayo cali bnu abi aalib baa ku odhanay waa saabit xadiisku saxaabo kale uu saasoo kale amrayna waa jiraan oo nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi markaa waxaad yeelataa markaysagaa sayfan min khashab seef looxa seef looxi dee markaysaga hadduu xataa qofku cadhoodo waa mubaalaqay ka tahay ka fogow dagaalkan maxay ruux yeeli yacni markaysagaa wax wax dilaayo wataa oo seef iyo waran wataa mid looxi maxay yeeli hadduuba cadhoodo is yidhahdo ku dhufo waxbay yeelaysaa almuhim axaadiista sheegaysa xataa hubjajabinta wakhtiga fitnada dhowr iyo toban saxaabi baan arkay oo soo wariyey waa intaan anigu arkay keliya maca qisari cilmi yacni waa mutawaatir bay nebiga ka tahay sala allahu alayh wasalam wakhtiga fitnada in hubka la burburiyo xadiis axaada xataa ma aha qaarkood muslim bay ku yaallaan xadiiskaanu akrinay hadda muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey marka dhowr iyo toban saxaabi ayaa soo wariyey axaadiista sheegaysa tagsiirka iyo burburinta waxaa ka mida maxamed ibnu maslama ka mida waxaa ka mida uhbaan ibnu sayfi baa ka mida waxaa ka mida abudujana ka mida ibnu zubayr baa ka mida xudayfa ka mida camru lghifaari baa ka mida yani kharashat ibnu lxuri baa ka mida abu musa alashcari baa ka mida abu bakra ka mida yani saxaabo badan baa markaysaga laga soo wariyey yani burburinta markaysaga hubka la burburinaayo ama seef khashaba la samaysanayo axaadiista kale ee sheegaysaa in la noqdo addoonka ilaahay ee la dilo ee ka wax dilo aan la noqona yaduna waa badan tahay axaadiis badan baa ku timi yadana dhowr iyo toban saxaabi baa soo wariyey yani markaa taas almuhim abu muusa alashcari xadiiskiisa aan ku daro can abi muusa qaala qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ina bayna yaday asaacati fitanan ka qiطaci leyli lmudlim yusbixu arajulu fiiha mu'minan wa yumsi kaafiran wa yumsi mu'minan wa yusbixu kaafiran alqaacidu fiiha khayru min alqaa'imi wاlmaashi fiiha khayru min الsaaci fakasiruu qasiyakum waqaطicuu awtaarakum wadribuu suyuufakum biاlxijaara yani waxay tilmaamaysaa axaadiistanna yani markaa burburintii bay sheegaysaa waxaa kaloo ay tilmaamaysaa yani haddii midkiin loogu soo galo guriga falyakun ka khayr bnay aadam abu daawuud iyo ibnu xibaan iyo hayrkii baa soo wariyey waana saxiix almuhim baabka axaadiista ku timi waa badan tahay laakiin intaasi waxay inoogu filan tahay tusaalayn waa inoogu filan tahay iyadoo axaadiista mawduuca ku soo aroortay ay markaysagaa badan tahay bal hadda baabkii kale aan hore ugu yaro noqonno noocyada haddaba fitnada aan wax ka yara tilmaanno maxaa fitno noqonaaya yacni ma aha yacni fitnadu suuro keliya ma laha suwar badan bay leedahay laba kooxood oo markaysagaa daallimatayn ahoo ama qabyaalad isku laynaaya ama laba daallim ahi inay fitno tahay waa la garanaya laba kooxood oo aan la kala garanayn yacni muxiqeeda iyo mubtilkeeda aan la kala garanaynna waxa weeye fitno waa noqonaysa yaduna waa waadix ahlu cilmi badanna waa sheegeenoo waa tilmaameen fitnada waxyaalaha kale noqonaaya haddaynu wax ka tilmaanno waxaa ka mid ah dawaa'ifta ama kooxaha markaysagaa xukunka isku laynaya kooxaha xukunka isku laynayaa waxay noqonayaan markaysagaa fitno aqwaashii culammada aynu soo sheegnay qaarkoodna sidaa waa tilmaamayeen oo xaafid ibnu xajar alcasqalaani waa sheegay marka ahlucilmiga qaarkood waa tilmaameen mawduuca noocaasa oo culamada muxaqiqiintu waa sheegeen waana shay iska waadixa oo waxaa adduunyo laysku laynayaa inay markaa xukunku waa shay dunyawi ah inuu fitno yahay waa mid cad waxaynu garan karraa bal hadda in mawduucan u soo noqdo laakiin dagaalkii saxaabada oo cali iyo mucaawiye iyo yani markaysagaa dhex maray oo waqacdii sifiin wa kadalika waqacdii jamal oo caliyu bnu abi aalib iyo ciddii la socotay iyo xagga kaleo ay ku soo jireen talxatu bnu cubaydillaah iyo zubayr iyo ay ku soo jireen inkastoo markaysagaa zubayr markii dambe dagaalka ka baxay oo isagoo aanu ka qayb gelin markuu cali u xasuusiyey waa sheegi doonaa xadiiska dagaalada caynkaasee waqcatuljamal iyo sifiin sida culamada muxaqiqiintu sheegeen waxa uu ahaa dagaal fitna ah dagaal fitna ah buu ahaa bal dagaalkaasi muxuu fitna ku noqday haddaynu eegno caliy bnu abi aalib wuxuu ahaa imaam xaq ah waayo yacni dadkii ahlu xalli walcaqdi ahaa haalibkoodii baycay siiyeen oo baycadii bay la galeen xataa zubayr iyo talxa oo safka kale soo raacay safkii lahaa waxaanu doonaynaa waxa weeye dhiiggii cuhmaan yacni waxa weeye baycada waa siiyeen oo waa la baayactameen marka waxa uu ahaa imaam xaq ah ahlu sunna waljamacana way qabaan dhammaantooda way isku waafaqsan yihiin oo caliy bnu abi aalib ahaa imaam xaqa ahaa qolada ka soo hor jeedaana waxaa axaadiista laga fahmayaa oo khaasatan markaysagaa yacni mucaawiye iyo markaysaga camr ibnu caas iyo ciddii raacday in markaysagaa yacni daa'ifadoodu markaysagaa bagiyi inuu ku jiray nooc bagiyi ah inuu ku jiray ayaa markaa laga fahmaya ama daa'ifadaasi ay baaqiye ahayd buqaaddana ilaahay wuxuu amray in lala dagaalamo wain daa'ifataani min almu'miniina qatataluu faaslixuu baynahuma fain bagat ixdaahuma cala alukhra faqaatiluu alatii tabgii xataa tafii'a ilaa amri illah baaqiye inay ahaydna xadiidka nebigaa laga deliishaday oo nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi taqtuluka yaa cammaaru lfi'atu albaaqiya camaarow waxaa ku dili doonta kooxda baaqiyada ah bimacnaa xadgudubtay cammaarna safka cali buu ku jiray oo xagga cali buu ka safnaa cidda dishayna wuxuu ahaa nin kooxdii mucaawiye ka mid ah oo magaciisa abulghaadiya la odhan jiray nebiguna wuxuu yihi taqtuluka yaa cammaar alfi'atu albaaqiya camaarow waxaa ku dili doonta koox baaqiya ah bimacnaa xadgudubtay ayaa ku dili doonta abulqaadiyaa dilay markii dilkaasi dhacay asxaabta qaarkood oo dagaalka markii hore ka shakisnaayoo iska taagay sida khusaymat bnu thaabit oo yidhi caliyow adaan kula jiraa ha yeeshe anigu dagaal geli maayo laakiin sida kale waa kuula safnaa laakiin dagaal kuma jiro markii cammaar la dilay oo ay u caddaatay cidda disha inay tahay nin safkaa kusoo jira mucaawiye wuxuu yidhi hadda ii caddaatay saas aawoodee markaasuu dagaalka galay bimacnaa xadiidkaasaa ii caddeeyey in qoladaasi baaqiyo tahay saasaan ugu dagaalgelayaa laakiin markii hore camar ibnu caas baa u tegey mucaawiye isagoo la safan markaasuu wuxuu ka mid ahaa saxaabadii nebiga ka warisay camar ibnu caas taqtuluka ya camaar alfi'at albaaqiya markaasuu yihi nebigu waa kii yidhi camaarow koox baaqiye ah ku dilaysaa dee nin safkeenna abaa dilay markaasuu yihi ma annagaa dilay buu ciddii keensatay ee warmaheenna kusoo hor tuurtay baa dishay buu ee soo kaxaysata saasuu mucaawiyana ku jawaabay ya aduu warku wuxuu socdaba cali waxaa la yidhahdaa waa gaadhay in waxa weeye arrinkii laga jawaabay oo la yidhi waxa weeye dee ninkii keensaday ee seefahayaga iyo warmahayaga la soo doontay ee kusoo hor tuuray kaasaa dilay cali markaa wuxuu yidhi oo xamse ma nebigaa dilay xamse se uxud laguma dilin ya haddii la yidhaahdo cid walba ciddii soo kaxaysataa dishay waxaa ka dhalanaysa in la yahay xamsena nebigaa dilay ya shubhadaasina halkaasay ku jirta almuhim waxaynu garan karraa cali waxaynu yidhi waa imaam biijmaaci ahli sunna ahlu sunnihi waa isku waafaqsan inuu imaam yahay kooxda ka soo hor jeedaana inay baaqiyo tahayna xadiidkaasaa laga qaa xadiidkuna waa mutawaatir dhowr iyo soddon saxaabi ayaa soo wariyey kutub sunna o dhan buu ku yaallaa riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan sida riwaayada bukhaari wayxa camaarin taqtulhu alfi'atu albaaqiya yadcuuhum ila aljannati wayadcuunahu ila annaar waa laga yaabaa in lala yaabo laakiin calaa rugmi anfik bukhaari ku yaallaa ya nabigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam wayxa camaarin taqtulhu alfi'atu albaaqiya cammaar waxaad dili doonta koox baaqiya ah yadcuuhum ila aljannati jannaduu isagu ugu yeedhayaa wa yadcuunahu ila annaar iyaguna naartay ugu yeedhayaan culamadu waxay ku fasireen xadiidka bukhaariga riwaayadaas yadcuuhum ila aljannati wa yadcuunahu ila annaar isagu wuxuu ugu yeedhayaa yacni taacada imaamka xaqa la ateecayo oo la raacayo taasina waxa weye waa camal khayra camalkaasina waa camal jannada lagu gelaayo iyaguna iftiraaq iyo cisyaan bay ugu yeedhayaan walow ta'awulba arrinkaasi ha uga dhaceen arrinkaasina waa arrin xun arrinkii xunna waa arrin naar sababa ah dadka bidcada iyo baadida ku yeedhaaye marka la yidhaahdo naar bay dadka ugu yeedhayaan qaar baa muraar dilaacaya markaasay odhanayaan miyaa la gaalaysiinayaa dadka see loo odhanayaa qof muslima naar buu ugu yeedhayaa cid oo talow xadiiska nebiga say odhanayaan ka leefa dee kutubta ku yaallaaye ya yacni nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu alayh wasalam wayxa camaarin taqtuluhu alfi'atu albaaqiya yadcuuhum ila aljannati wa yadcuunahu ila annaar ya wydcuuhum ila annaar almuhim khalas khalas almuhim qadiyaddu waxay tahay arrinka ku saabsan dagaalkii marka waxa waye saxaabada xadiis kale ayaa jira oo nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam intuu arkay cali iyo zubayr oo isi salaamaya ayuu nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam latuqaatilannahu wa anta daalimun lahu nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam zubayr ibnu cawaam isagoo cali ayse salaamayaan oo si qadarin leh uu cali u salaamayo ayuu wuxuu ihi latuqaatilannahu wa anta daalimun lahu waxaad zubayrow la dagaalami doontaa cali adiga oo ka gardaran wa anta daalimun lahu abu yacla musnadkiisa kusoo wariyay waana xadiis saxiixa wa saxaxahu lalbaniy fi silsilati axaadiis saxiixa waa xadiis labaad oo isaguna tilmaamaya latuqaatilannahu wa anta daalimun lahu xadiis kale oo saxiixaynka bukhaari iyo muslim kusoo arooray waxa uu sheegayaa in nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam tamruqu maariqa calaa xiini furqati min annaas taqtulhum awla aa'ifatayni bilxaq yacni kooxbaa xuubsiiban doonta oo shareecada ka murkudi doonta waa qoladii khawaarijta oo waxay shareecada ka murkudi doonaan calaa xiini furqati min annaas wakhti ay dadku kala tafaraaruqeen oo kala tageen wuxuu u jeedaa iftiraaqii saxaabada taqtulhum awla aa'ifatayni bilxaq waxaa dili doona labada kooxood ta xaqa u dhow ayaa layn doonta qolada maariqada ah qolada maariqada ah yacni khawaarijta waxaa dili doonta labada kooxood ta xaqa u dhow waa soo baxeen qoladii khawaarijta ahaa wakhtigii cali ibnu abi taalib iyo mucaawiya ay kala taganaayeen oo markii xakamaynku dhacay oo labada xakam la saaray dabadeed bay soo baxeen markay soo baxeenna waa gaalaysiiyeen yacni dhammaantoodba markii dambena waxa laayay kooxdii cali kooxda mucaawiya waxba kama layn nebiguna wuxuu tilmaamay sala allahu alayh wasalam labada kooxoodta xaqa u dhow inay layn doonto marka xadiiskaasna wuxuu tilmaamayaa labada kooxoodta xaqa u dhow inay ta cali ahayd maxaynu haynaa saddex xadiis soo maha mid wuxuu tilmaamayaa taqtuluka ya camaar alfi'at albaaqiya midna wuxuu tilmaamayaa yacni markaa wuxuu tilmaamaya latuqaatilannahu wa anta daalimun lahu oo zubayr buu nabigu ku yihi sala allahu alayh wasalam markii waxa weeye waqcatuljamal u arkay zubayr oo safka ku soo jira cali waa u dhawaaqay ilmaabtina waa ahaayeen waayo safiya binti cabdilmutalib baa dhashay dabeedna wuxuu ku yidhi zubayrow ma xasuusan tahay maalinaynu is salaamaynay oo nebigu kugu yidhi latuqaatilanahu wa anta daalimun lahu waxaad cali la dagaalami doontaa adoo ka gardaran dabeedna waa xasuusiyey wuu xasuustay safkiibuu ka baxay waa iska tegey waadi sibaac buu iska tegey oo geed iska seexday isagoo geedkii hurda ayaa dabeedna inkaar qabihii camar ibnu jurmuus la odhan jiray ayaa u yimi wuu gartay inuu markaysagaa zubayr yahay dabeedna isagoo hurdu kurka ka jara halkaasuu ku dilay dagaalkii markaa kama qaybgelin sidaasuu kaga baxa almuhim waxayn markaa intaasoo axaadiis yaday jirto haddana maca daalik culamada muxaqiqiintu waxay ku tageen dagaalka saxaabadu inuu ahaa fitno talo muxuu fitno ku noqday agsarka saxaabadu kama qaybgelin culammaduna waa sheegeen inaan badanka saxaabadu ay ka fadhiisteen yacni mashaayikhda qaarkooda muta'akhiriinta ka mida ayaa waxay yidhahdeen jumhuurkii saxaabadu waa ka qayb galeen laakiin tan noocaasi waa halad sax maaha jamaahiirta saxaabadu kama qayb gelin taasna waxa weeye riwaayaadka laga soo wariyey taabiciinta ayaa caddaynaya oo maxamed ibnu siriin laftiisu uu sheegay oo yidhi yacni fitnadii saxaabadu markii ay dhacday saxaabada inta ka gashay soddon ma gaadhayn buuri asxaabtii rasuulka waxa ka galay soddon ma gaadhayn ibnu taymiya wuxuu odhanayaa sanadkaasi waxa weeye waa min asaxi isnaadin calaa wajhi alard sanadka lagu soo wariyey hadalkaas saxaabada waxa ka galay soddon ma gaadhaynin waa min asaxi isnaadin calaa wajhi alard asaaniidda arlada korkeeda ku sugan kuwa ugu sixada badan bay ka mid tahay sanadka lagu soo wariyey saas aawadeed warka muta'akhiriinta qaarkood ay sheegayaan oo ay leeyihin jumhuurka saxaabadu waa ka qayb galeen oo shuruuxda axaadiista qaarkood aad ku arki karto warka noocaasi waxa weeye waa war aan sax ahayn sababkuna waa sida markaysaga ibnu taymiya minaaji sunnati nabawiga ku xaqiijinaayo asaaniidda sixaaxa ana lagu soo wariyey almuhim jamaahiirtii saxaabadu markaysaa waa ka fadhiisteen kamana qaybgelin intii yarayda ka qayb gashayna waa isku cilkaambida waxay yidhaahdeen maxaa idinku wataa u gasheen saasay markaysagaa yidhahdeen waa ka qoomamoodeen cali bnu abi taalib waxaa ka soo aroortay inuu markaa uu yidhi waxaan jeclaysan lahaa labaatan sano ka hor arrinkaa inaan dhiman lahaa aanan sooba gaadhin saasuu xataa tamaniyey marka aad iyo aad ayaa xataa kuwii galay uga qoomamoodeen marka taasi waxay caddaynaysaa kuwii galay iyo kuwii aan gelin dhammaan markii dambe inay garteen inay fitno tahay taas yadaa inay garteen waatuu saxaabada qaarkood ma jeeranaayey cali ibnu abi taalib oo waxa uu ku yidhi sacd ibnu abi waqaas arrinkaad samayso oo dagaalka inaad ka fadhiisatay ah ya waxa weeye hadduu dembi yahayna waa dembi yar hadduu khayr yahayna ajarkiisu waa weyn yahay buuli cali ibnu abi taalib baa ka odhanay marka dagaalkaasi wuxuu fitno u noqday sababtu waxay tahay yacni cali bnu abi taalib dagaal ha awoodo laakiin ma awoodaynin dagaal uu ku xaqiijiyo maqsuudkii looga gol lahaa dagaalka faqaatilu latii tabqi xataa tafii'a ilaa amri illah markaa shaykhu lislam ibnu taymiya wuxuu yidhi falaysa kullu man kana qaadiran cala alqitaali kana qaadiran cala qitaali yufiu ilaa amri illah ma aha mid kastooo dagaal awoodi karayaa inuu awoodi karaayo dagaal ruuxa ugu celinaaya ciddaa u celinaya amarkii ilaahay mar haddaanu dagaalkaasi markaysaga aanu ruuxa awoodaynin yacni dagaalu amarka ilaahay ugu celinaayana yacni ma aha mid ma'muura amra iijaabin walaa amra istixbaab amar la waajibiyey amar la sunneeyey midnaba mid la amray markaa ma aha minaaji sunnati nabawiya ayuu ku odhanayaa mujalladka afraad afar boqol iyo kob iyo labaatan waxaanu tilmaamayaa marka dambe aakhirulmri inuu u caddaaday markaysaga yacni cali bnu abi taalib inaanu qaadir ku ahayn dagaal markaa maqsuudka xaqiijin kara saas aawadeed wuxuu odhanayaa wax maslaxa ah oo dagaalkan ka dhashay ma jiro waayo muslimiintu hadday muftariqiin ahaayeen oo kala taganaayeen way ahaayeen dagaalkii ijtimaac iyo isku midnima kama dhalan nafa badanna waa ku baxeen marka iyadoo maslaxo soo korodhay aynay jirin ayaa mafaasidina ka dhalatay marka sidaas aawadeed maadaama dagaalku buqaad bah lala dagaalamaye mafsado ka badani maslaxada ay ka dhalanayso wuxuu noqonayaa dagaal fitna ah mawduuca noocaasa si fiican buu u caddaynaya sheikhulislaam ibnu taymiya waxaanu ku caddaynaya minhaaju sunnati nabowiya si fiican baanu u sharxaya marka sababta uu fitnada u noqday ma aha yacni safkaasi inaanay buqaad ahayn ma aha cali inaanu imaam ahayn yacni laakiin waxay noqotay waxay ahayd yacni qudro dagaalay u leeyihiin inay ku xaqiijiyaan xataa tafii'a ilaa amri illaah ayaanu ahayn mar haddaanu sidaa ahaynna mid ma'muura ma noqono oo dagaalka la amray waa dagaal ujeeddadaasi ka dhalanayso ka tartiibsamayso almuhim taas waxaa ku sugan yacni markaa yacni cibra ayaa ku sugan saxaabada arrinkaa galayna waxa weeye qaarkood yacni waa ta'awuleen qaarkood axaadiista fitnada ka digaysa ma soo gaadhin qaarkoodna ta'awul baa ku dhacay oo markaysaa waa ta'awuleen marka ashyaada noocaasay culammadu tilmaamaan haddaynu u soo noqonno haddaba dagaallada fitnada ah waxaa ka mid a waxa weeye dagaalka saynu horeba usoo sheegnay yacni kursiga lagu loolamayo ee lagu dagaalamayo wuxuu noqonayaa markaysagaa dagaal fitna ah buu markaysagaa noqonaya dagaal fitna ah ayuu noqonayaa waana markaysaga markaa taasna waanu waynu tilmaannay dagaalka mafsado ka badani ka dhalanayso maslaxadii looga gol lahaana isaguna wuxuu noqonayaa fitno taana lafteeda waa soo sheegnay waayo shareecada waxaynu naqaanaa waxaa la eegaa maqaasida iyo umuuraha marka ashyaada ka tartiibsamaya ama ka dhalanaayo ayaa la eegaa callaamatu ibnulqayim wuxuu yidhaahdaa markuu sheegaayo wuxuu yidhaahdaa ashyaada haddii la garan waayo ma mubaaxba ma xaaraamba waxaa la eegaa markaysaga waxa ka tartiibsamaya fain kana yshtamilu calى mafsadati raajixa fainahu yastaxiilu calى shaarici اlamru bihi aw ibaaxatu hadduu markaysagaa mafsado miisaan badan uu markaysagaa koobsado wuxuu noqonayaa mid ay mustaxiil taho aynay dhici karin sharcigu inuu amro ama banneeya aynay dhici karin bal ilcilmu bitaxriimihi min sharcihi qaطciyun ogaalka markaysagaa xaaraannimadiisa la ogaanayo oo xagga sharciga laga ogaanaya wuxuu noqonayaa mid qaطciya oo maqtuucoo la jaraayo madaarij saalikiinka ayuu ku ku sheegayaa yani mujalladka koowaad afar boqol iyo lix iyo sagaashan shaatibi wuxuu odhanayaa annadaru fi ma'aalaati alafcaali muctabarun maqsuudun sharcan sawaءn kanat alafcaalu muwaafiqat aw mukhaalifatan wadalika ana almujtahida laa yaxkumu cala ficlin min alafcaali alsaadirati can almukallafiina biliqdaami aw bilixjaami ila bacda nadarihi ila ma ya'uulu ilayhi dalika alficlu mashruucan limaslaxatin fihi tustajlab aw limafsadatin tudrab wuxuu tilmaamayaa ashyaada markaysagaa ma'aalkooda iyo caaqibadooda iyo waxa ka dhalanaayo markaysagaa in la eegaayo marka cidda eegaysaana inay tahay cidda markaysaga muwaafaqaadku ku odhanaya cidda markaysaga marka mujtahidiinta ah oo arrinka noocaasna sucuuba ku jirto ayuu markaysa markaa tilmaamaya marka almuhim qadiyadda markaysaa markaa ku saabsan yacni mafsado ka badan oo raajix markay ka dhalanayso shayga wuxuu noqonayaa shay markaysagaa mamnuuca ayuu markaysagaa noqonaya oo munkaraadka markaysaga marka munkar la suulinayo man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisanih fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan xadiidka nebigu muxuu tilmaamaya sala allahu alayh wasalam kii idinka midoo arka munkar shay shareecadu diiday gacanta ha ku bedelo hadduu ku bedeli kari waayo afka ha ku bedelo hadduu ku bedeli kari waayo qalbiga haka noco ha ka karaahiyeysto marka waxa weeye shaygii markaysaga munkarka iyo xumaanta ahaa marka waxa weeye aan la gacanta lagu bedeli karaynin waxa marka ay noqonaysaa in afka lagu bedelo taasay markaa noqonaysaa gacantii istitaacada markaysaga xadiisku shardinaya waxaa laga tilmaamayaa waa in shaygii mumkin yahoo suuragal yahay yacni mafsado ka badanna aanu ka dhalanayn yacni culamada marka muxaqiqiintu waxay sheegeen istitaacada sharciyada ah daabitkeedu inuu yahay yacni imkaanu lficli ficilku inuu suuragal yahay iyadoo mafsado ka miisaan badan maslaxada aynay ka tartiibsamayn oo ka dhalanayn ee shayga haddii la samayn karo laakiin dhibaato ka badan yacni maslaxada ay ka dhalanayso shaygaasi wuxuu noqonayaa hayru mustataaci sharcan mid aan la kari karaynin xagga sharci ahaan buu markaysagaa noqonaya aan la kari karin ayuu noqonaya saas aawadeed shaygii munkarka ahaa haddii munkaraad ka badani ka dhalanayaan yacni waxay culammadu ku ijmaacsan yihin oo isku waafaqsan yihin in markaa la gayira inaanay bannaanayn oo gacan lagu beddelaa culamada qaarkoodna ijmaaca waa soo naqliyeen oo calaamatu shanqiidi kitaabkiisa adwaa'u lbayaanka ayuu ku sheegayaa wakadalika markaysa markaa alcalaamatu ibnu baaz waxa uu ku sheegayay fii bacdi fataawiih fataawadiisa qaarkood buu ku tilmaamaya inay tahay biijmaci alculamaa ama biijmaci almuslimiin shanqiidi wuxuu ka cabiraya biijmaci almuslimiin ayuu ka cabiraya marka shaygii markaysagaa munkarka ahaa marka munkar ka weyni ka dhalanaayo in la ghayiraa ma bannaana ruuxa ghayiraya waa ku dambaabaya markaa ya'sam isagoo munkar beddelaya ayuu ku dambaabayaa waayo munkarkii waa ziyaadiyee ma ghayirin oo ma beddelin nebigu sala allahu alayh wasalam yacni maka wuxuu ku sugnaa iyadoo markaysaga markaa sanamadii ay saa u dhex yaaliin kacbadii markaysa markaa uu tukanayay oo kufri markaa lagu caabudayo oo shirkul akbar markaa lagu samaynayo sanamaduna dhex qotamaan nebiguna waa u tukanaya kacbada wuxuu u burburin waayey wuxuu u burburin waayey yacni marka istitaacaan jirin yacni istitaaco yacni markaa la kari karo inta la zuuliyo mafsado ka badan inay ka dhalin ka dhalan ayaan markaysa markaa jirin sababta markaysa markaa waxaweyan yani uu u burburin waayo saasay ahayd oo uula sugay sanadii sideedaad ee hijriyada xataa markuu hijrooday koox yar intuu usoo diro ay habeen soo dusaan madow inuu yidhaahdo soo bugaaxa oo dabeedna ka soo baxa ma samayn nebigu sala allahu alay wasalam ma fadiilo nebigu ka gaabiyaa ya yani waxa weeye munkarkii ma ku suuli lahaa oo sanamadani maku ma kaga tegi lahaayeenoo ma ku baabi'i lahaayeen haddii koox inta lasoo diro ay soo dhumaalaystaanoo dabeedna markaysaga markay seexdaan gaaladu ay markaysaga bugaaxaan oo markaysaga garaacaan sanamadaas oo ay ka dhigaan markaysaga marka waxawa daqiiqda ka dhigaan munkarkii sia ma ku zuuli lahay maya kuma zuuleen waxay noqon lahayd in sanamadii haddana dib loo soo qoroo la keeno dhibaatooyin kaleo badanna ka dhashaanoo yacni mu'miniin mustadcafiin oo midhadh ah ayaa joogay maka kuwaa laftooda inay ku cargaagtamaan oo cagta mariyaan baa markaysaga ka iman lahay waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo oo sanamkani shirki buu ahaaye shirki ma wax ka weyn baa jira markaysaga maxaa loo dumi waayey mafsadada markaysa marka waxaan yani ka badan ee ka dhalanaysa maxay ahayd marka jawaabteedu waxay tahay munka ha ahaato markaysa markaa shirki ha ahaato laakiin shirkigii mar haddaanu suulayn waxay noqonaysaa kafadan yani markaa shirkigii iyo gaalnimadii yani markaysaga wax kale lagu soo daraa markaysaga soo saarmaya wixii ay munkaraad hore u samayn jireen iyo gaalnimadii lafteedii iyo in kaloo kusii korodhay marka lagu daro dee intii hore waa ka miisaan badanaysaa marka maadaama markaysaga ay ka miisaan badantaho mafsado ka badan ay ka dhalanayso nebigu ma samayn sala allahu alayh wasalam istitaacadii sharciyada ahayd baan saa u jirin wa kadalik ma samayn nebigu sala allahu alayh wasalam inuu markaysagaa yidhaahdo yacni markaa cahdigii maka markii la joogay gaalada markaysagaa kuwa ugu waaweyn markaysaga markaa dila muslimiintii oo aan xoogaysanin inuu yidhaahdo markaysaga intaad dustaan yani markaysaga hebel ama abujahal ama fulaan ama fulaan soo dila markaysaga nebigu ma odhan jirin sala allahu alay wasalam muxuu odhan waaye sababtuu odhan waaye waxay tahi walcadam istitaaca aayadda muxuu ilaahay u yihi alam tara ila aladiina qiila lahum kufu aydiyakum aqimu salaata yani waxa loo yidhi waxay ahayd waa licadam alistitaaci ahlucilmigu yidhahdeen istitaacadii baan jirin haddaba xukunka caynkaasa ah oo ku saabsan markaysaga yani kufu aydiyakum aqimu salaa ma xukum mansuukhoo marnaba aan lagu camal falin miyaa mise waxa weeye waa xukum yacni ahwaasha qaarkood lagu camal fali karo culamada muxaqiqiintu waxay tilmaameen sidoo alcalaamatu ibnu taymiya kitaabkiisa assaarim almasluul calaa shaatima rasuul uu ku sheegay waxa uu odhanayaa faman kaana min almuslimiina ruuxa markaysaga muslimiinta ka mid ah ee ku sugan biardin fiihi mustadcafun dhul uu mustadcaf ku yahoo lagu tunjileecsado ku sugan aw fii zamanin huwa fiihi mustadcafun ama wuxuu ku sugan yahay wakti yacni markaa mustadcaf la yahay oo muslimiintaba la tunjileecsado ayuu ku sugan yahay yacni falyacmal biaayati safxi wasabri aayaadka sabirka iyo safxiga iyo sheegaya ha ku camal falo ayuu markaysaga odhanaya ama ahlu lquwa cidda xoogga u saaxiibka ambiyaa waxay ku camal falayaan aayaadka tilmaamaya markaysa markaa gaalada in lala dagaalamo ama markaysa markaa waqaatilu mushrikiina kaafa aayaadka noocaasay ku camal falayaan marka uu ka hadlaayo mansuukh ma tahay mise ma aha waxa uu tilmaamayaa ma loo jeed xagga markaysagaa ku saabsan yacni cidda markaysagaa yacni ahlu quwaha ah nisbadooda waxay u noqonaysaa markaysagaa mid inay ku camal falaan ayna u bannaanayn marka culammadii isku qaban jireen khilaaf bay culammadu soo naqlin jireen waa marxal iyo waa mansuukh ayaa marka isagaa la soo naqlin jiray marka khilaafkii wuxuu tilmaamayaa khilaafka noocaasi inuu lafdi yahay oo aanu xaqiiqi ahayn waayo culammada marka isagaa yacni cid odhanaysaa ma jirta buu tilmaamayaa in yacni xaaladda xaalalquwa ayaa ku faa'iidiyakum lagu camal falayaa ma jirto cid odhanaysaa xaalka xaalatu dacfi muslimiintu ku sugan yihiin ama beleday kaga sugan yihiin dacfi kaga sugan yihiinna cid odhanaysaa nusuusta markaysagaa yacni qaatilu markaysagaa ku camal fala oo tani idinma taallo yacni odhanaysaa ma jirto oo aayada haddii la eego yacni aayaduhu waa kala dandambeeye dee waxaa ugu dambaysay aayadda tilmaamaysa gaalo o dhan in lala dagaalamo oo markaysagaa mar keliya dagaal lagu wada qaado lala dagaalamo ta ugu dambaysay taasay markaysaga ahayd taana waxaa la garanayaa inaan waxa weeye muslimiinta markaysaga aan lagu waajibin karin yacni xaal kasta iyo mar kastaba in la yidhaahdo gaalada qaybna inaad la nabadaan qaybna la dagaalantaan idinma bannaanee waa inaad mar keliya la wada dagaalantaan taas inaan markaysaga waxaan yacni daliil ku waajibinayaana inaan u jirin ee xaalkii munaasib ahna oo awooddu ay u saamaxdana la odhanayo dagaalku wada iclaamiya xaaladayna awooddu u saamixinna la odhanayo kuwaa la dagaalami kartaan la dagaalama kuwaydaan la dagaalami karinna yacni markaysagaa nabad iyo sulxi iyo sidii markaysaga a kaga bixi kartaan sameeya xaalka markaysagaa muslimiintu ay markaysagaa ku sugan yihiin dacfiga iyo taagdarradana yacni la odhanaayo sidii cahdigii makaba markaysaga ay u sabrayeen sabra markaysagaa la odhanaayo yacni markaa oo gacmihiina laabta yacni lagu odhanaayo ilaa inta markaysaga awood la helaayo waayo markaysaga markaa shareecada waxa la yaqaanaa markaysaga markaa yacni marba wixii la kari karo waajibaadka ayaa la sameeyaa waxaan la kari karina markaysaga lama se fattaquu llaha ma statactum baa ilaah yidhi rabbi ka baqa intaa kari kartaan yacni nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey idaa amartukum biamrin fa'tuu minhu ma statactum haddaan amar idin amro biamrin waa nakiro oo siyaaqu sharti dhacday cumuum bay faa'iidaysaa aya amrin baa soo gelaya idaa amartukum biamrin fa'tuu minhu ma statactum amar haddaan idin amro intaa kari kartaan kala kaalayaa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam marka adilada sharciyadu waxay tilmaamaysaa waxa la kari karo in la sameeyo ayay marka isaga waxaa tilmaamaysaa marka waxa weeye yacni baabkaas yacni ku saabsan fitanka ku saabsanna saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam aad iyo aad ayay markaysaga uga dheeraan jireen sacdi ibn abi waqaas laba markaysa markaa yani xadiid oo markaysaga ku saabsan aan sheegno waxaa loo yimi waktigii markaysaga yacni dagaalada qaarkood ay dhacayeen ayaa loo yimi markaysa markaa inaanu dhala u yimi sacdi ibn abi waqaas oo casharatu mubasharuun biljanna ka mid a ahlu shuurihiina ka mid a yacni sacdi ibn abi waqaas magaaladiiba intuu ka guuray ayuu markaysagaa meel miyiya degay dabeedna markaysaga adhi buu iska samaystay adhi ayuu iska samaystay inaanu markaysagaa dhalay ayaa soo cararay dabeedna waa u yimi meel fog buu ka arkay indhihiisana aad buu u indha fiiqnaa markaasuu yihi war waxaa ma aragtaan markaasay yidhahdeen wax shimbir aad mooddaad aanu aragnaa markaasuu wuxuu yidhi waxaan arkaa ruux markaysagaa markaa yacni saaran aw saaran ayaan arkaa markaasuu ilaahw sharka kaas iga ilaali ilaahw sharkiisaan kaa magan inaanu dhaluu noqdo wuxuu ku yidhi markuu sidaa uga soo degay rakuubkiiba wuxuu ku yidhi arrinkan ma cid baa kaaga xaqnimo badan maxaad markaysaga adhiga markaysaga kugu salliday maad markaysaga xukunka doonatido yacni markaysaga cidi kaagama mudne e maa raadsatid xukunka oo sidaa dadka kaleba ugu dagaalamaya aad ugu dagaalantid markaasu wuxuu ku yidhi iituunii bisayfin waxaa ii keentaan seef lahu caynaan wa lisaan seeftaas oo laba indhoodna leh carabna leh ya seeftaasoo igu tidhaahda kani waa muslim ee ka daa kani waa gaal ee ku dhufo waana haabit waa ka sugantay riwaayo kale waxay sheegaysaa inuu ku yidhi waxaad ii keentaan yacni seef yacni taqtacu alkaafira wa tanbu can ilmu'min seef gaalka kala goynaysa muuminkana ka soo boodaysa aan waxba yeelin waa yeelaya arrinkaa sheegaysaane laakiin seef muuminkana aan waxba yeelayn oo ka soo boodaysa gaalkana kala goynaysa yani markaa i keeno hadda ninka caynkaale waa kuma waa nebiga abtigii waa nin yani markaa leeb u gana jihaad ninkii ugu horreeyey waa sacd ibnu abi waqaas waa casharatu lmubasharuun biljannu ka mid yahay tobankii jannada loogu bishaarayey yani taasuu ka mid yahay markaasuu saa leeyahay taas waxay tilmaamaysaa sida markaysaga fitnada uu isaga ilaalinaya uga dheeraa cabdullahi bn mascuud waxaa markaysaa markaa uu yidhi waxaanu ahayn oo annaga noogu khayr badnaa ka markaysaga yani khayrka yani ka degdege ee dheereeyaa noogu khayr badnaa laakiin waxaa iman doona wakhti uu idinku khayr badan yahay almutathabitu almuta'anni likasrati الshubuhaat ka wax hubsanaya ee deganaanshaha samaynaya aan dheeraynayn yacni markaa kaasi wakhtigu idinku khayr badan yaha imanaya shubuhaadku farabadnaanshahay fara badan yihiin daraaddeed yacni taasuu markaysaa tilmaamaya marka asbaabta fitnooyinka lagaga badbaadayo waxaa ka mid a kow alxilmu wata'ani waa in dulqaad iyo deganaansho lala yimaadaa yacni nebigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam alcajalatu min ashaytaan wata'ani min allah degdegu xagga shaydaan buu ka ahaaday yacni markaa deganaanshihiiyo ta'aniga iyo waxubsiguna xagga ilaahay buu ka ahaaday xadiiskuna waa haabit waxaa kaloo nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi yacni nin saxaabiya isagoo la hadlayay ina fiika la khaslatayni laba khasladood baa kugu sugan yuxibuhum allah labadaa khaslo ilaahay jecel yahay alxilmu waalanaatu waa dulqaadka iyo deganaanshaha ayuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey mustawrid alqurashi baa wuxuu yidhi yacni nebiga waxaan ka maqlay sala allahu alayh wasalam taquumu saacatu waruumu akharu nnaas qiyaamadu waxay kici doontaa iyadoo reer yurubku dadka ugu badan yahay ayaa mustawrid alqurashi uu yidhi xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey camar ibnu caas oo ag joogay ayaa wuxuu yidhi yacni iclam maa taquul war waxaad leedahay soo garo markaasuu yidhi sidaa nebiga ka maqlay baan sheegay markaasuu yidhi haddaad haddaba sidaa sheegtay waxaan kuu sheegayaa afar khaslo afar umuurood oo ku sugan nimanka aad sheegaysa reer yurubka ah afartaa umuurood waa maxay waxa weeye waa la axlamu nnaasi inahum la axlamu nnaasi cinda fitna waa kuwa ugu dulqaadka badan marka fitna jirto wa asracuhum karatan bacda fara yacni carar dabadeedna rogaal celinta waa kuwa ugu degdega badan wa khayruhum limiskiinin wa yatiimin wa daciif waana kuwa ugu markaysagaa wanaagsan cidda taagta daran iyo masaakiinta iyo fuqarada yani iminkadan xataa waa lagu yaqaanaa oo dadka markaysaga dhibaataysan waa u jajaban yihiin iminka haddii waxaweye la eego reer yurubka waxaa markaysaga waxaa la tilmaamaa markaysagaa qofka markaysaga hadduu xanuunsado waxaa lagu bixinayaa lacag khayr caadiya lagu bixinayaa markaysaga sidii loo daweyn lahaa baynamaa maraykan aanu dan ka gelin markaysa markaa cidda markaysa markaa yani xanuunsata oo jeebkiisa inuu iska daweeyo mooyaane dowladdu markaysaga aynay daweynayn laakiin kuwan markaysaga waxay noqonayaan markaysa inay iyagu daweeyaan oo ay markaysa markaa waxaan yani u jajabnaadaan caydha xataa kuwa la siiyo ruuxa markaysa markaa dhantaalane markaysa markaa waxaan yani daciifka ah iyo yani laxaadada qaar go-an iyo ruuxa kale isku kharash ma siiyaan yani caydh markaysa markaa maraykan lagama siiyo dadka tagaa waxa weye xooggooday ku shaqaystaan yani laakiin yurub markaysa markaa caydha markaysa waxbaa la siiyaa almuhim umuuro noocaasuu tilmaamay marka uu leeyahay waxa weeye rogaal celinta waa kuwa markaysaga ugu degdega badan yani waxa weeye waxaa markaa la ka tarjumaya taarikhaha laftooda waa ka tarjumayaan ninka markaysaga laha camr ibnu caas waxa uu ahaa khabiirkii markaysaga la dagaalamaya dagaalada badankooda markaysa in badan oo ka mid a hogaaminaya marka khabiir buu ku yahay xagga kalena wuxu ahaa nin aad u maskax badan waxaa lagu tiriyaa min duhaati alcarab ya daahiyuu ahaa qaar baa yidhahda markaysa markaa wuxuu ka mid ahaa yani duhaatu larbac afartii daahiyuu ka mid ahaa bay yidhahdeen camr ibnu caas markaasuu tilmaamayaa sifaadka nimankani ay leeyihiin marka wuxuu tilmaamayaa yani waxa weeye inay rogaal celinta ay ku daran yihiin ayuu tilmaamaya waxaynu garan karnaa markii la jebiyey jabaanka markaysagaa la jebiyey horoshimiya nagasaka markaysa marka waxa lagu dhuftay atomin bamka lagu dhuftay oo laga mamnuucay inay ciidamo samaystaan waxay markaysagaa sameeyeen inay yidhaahdaan dariiq kale iyo awood kale oo aynu ku qabsanno dadka markaysaga waa inaynu yeelannaa waa dhaqaalaha xaggiisay markaysaga yidhahan waa inaynu ka soo gallaa markaasay dabeedna markaysaga waxay yidhaahdeen waa in markaysa markaa ninka jabaanka ahi waa inuu shaqeeyaa markaysaga wakhti badan oo siddeed iyo toban saacadood u shaqeeyaa dabeedna waxay noqotay wakhti yar inay ku soo baxaan oo dhaqaalihii adduunyada qabsadaan calaa kulli xaal qasas badan baa markaysaga tan noocaas oo kale ah markaysaga waxa tilmaamaya almuhim masalada hore usoo noqon waa dadka kuwa ugu dulqaadka badan la axlamu nnaasi cinda fitna mawdicu shaahidka waxay culammadu tilmaameen oo yidhaahdeen yacni nebigu xadiiskuu sheegay taquumu saacatu waruumu akharu nnaas wuxuu markaysaga camar ibnu caas uu u fahmay waxa markaysaga asbaabta baqaagooda iyo baaqi noqoshadooda iyo tarantooda iyo farabadnaanshahooda ka qayb qaadatay inay tahay dulqaad badnaanta inay tahay oo markay fitna dhacdo yacni waxa weeye si irtijaaliya wax uma sameeyaan wakhti badan baa laga fekeraa yacni sida laga yeeli lahaa oo la rogrogaa si kasta oo markaysaga arrinkaasi u noqon lahaa markay si aad iyo aada uga fekeraan dabadeed bay tallaabo qaadaan marka la axlamu nnaasi cinda fitna waa khaslo wanaagsan buu markaysaa markaa ka tilmaamaya almuhim qodobka ugu horeeya waa alxilmu walana waxaa ka mid a waxyaalaha fitnada lagaga baxaayo yani markaa cilmiga markaysaga yani sharciga barashada la baranayo loo aqoon yeelanayo waayo cilmigu waa najaax wax walbana waa ka horeeya macrifatu ariiq nisf alcamal baa markaysa waxaa la yidhahdaa yani waana laga horraysiye camalkii faclam annahu laa ilaha ila allah waa in markaysaga waxaan yani cibaadada markaysaga lagu dadaalo alcibaadatu fi lharji ka hijratin ilaya nabigu yihi sala allahu alay slam xadiiska muslim saxixa kusoo wariyey yani markaa cibaadada wakhtiga fitnada markaysaga gudaheeda la cibaadaystaa waxay la mid tahay hijro aniga laysoo hijroodaa nabi maxamed yidhi sala allahu aleyh wasalam waxaa kaloo ka mida markaysaga waxyaalaha lagaga baxaayo yani marka axaadiistu markaysaga tay tilmaamaysay oo ah markaysaga waxa lusuumka guryaha la laazimaayo ama ictizaalka la ictizaalayo ama markaysaga buuraha axaadiista sheegaysa in la galo ama markaysaga miyiga axaadiista sheegaysa markaysaga in la qabto ama markaysaga yani axaadiista sheegaysa hubka in la jejebiyo waa fogaanshaha fitnada laga fogaanayo marka atajanub yani markaysaga in laga fogaado mawaadicda markaysaga fitnada iyo amaakinteeda markaysaga laga fogaado waxay ka mid tahay waxyaalaha ka qayb qaadanaya yani markaysaga yani asbaabta lagaga badbaadaya fitnada waxaa ka mid a markaysaga atacarub fi lfitna oo bukhaari saxiixiisa wuxuu baabaystaa baabu tacarubi fi lfitna in la baadiyeeyo yani miyi la dego waktiga markaysaga fitnada oo yani miyiga markaysaga markaa la dego xadiiskaasi wuxuu tilmaamayaa yani xadiis buu sheegayaa yafiru bidiinihi yani markaysaga markaa diintiisu la cararaya xadiiskaasu ka daliishanaya marka baabka wuxuu u baabaystay atacarubu fi lfitna ayuu markaysaga u baabaystay waxaa ka mid a markaysaga yani fitnada waxyaalaha markaysaga lagaga badbaadayo in waxa weeye ariiqii hore markaysaga markaa yani selafka markaysaga loo noqdo oo calaykum bilamri alawal arrinkii hore la laazimo siday saxaabada badankoodu fitan ka yeeleen laga yeelo oo markaysaga markaa yani taas yadaa waxay ka mid tahay waxyaalaha lagaga badbaadayo nebiguna wuxuu amray calaykum bilamri alawal arrinkii hore laazima sidaas yadaa buu markaysa markaa amray marka yani waxyaalaha lagaga badbaadayo ashyaadaasa markaysaga waxaa ka mid a marka waxyaalaha hadda markaysaga dagaalada markaysaga ka socda oo markaysa markaa dhacaya waa dagaallo xukun lagu loolamayo oo la ysku hayo yani markaysaga mid markaa la qarinayana markaysa waxa ma aha oo waata markaysa markaa yani dhowaanba uu wakhti dhoweyd markaysa markaa xasan daahir laftiisa uu tilmaamayey oo yidhi waxa weeye haddii la doonayo dhiigga soomaaliyeed in la badbaadiyo waa inuu markaysa waxaan yani kursiga ka degaa ninka ku fadhiya waa inuu ka degaa yani si sariixa ayuu markaysaga warka noocaasa u sheegay idaacadkana waa markaysa waa laga sheegay marka qadiyadda noocaas ah oo ku saabsan markaysa markaa yani xukunka in laysku laynayo adeegsiga waxyaalaha kale loo adeegsanayaana taa ay ka farac tahay waa mid markaysaga waadixa oo markaysa waxa macruufa markaysaga weeye marka qadaayaadka noocaas ah oo ku saabsan markaysaga waxyaalaha jira yani waxa weeye waa mid markaysaga muuqata waxaynu garan karnaa dad markaysaga badan oo laga yaabo markaysaga markaa dagaalkii hore markaysaga inay dee galeen ayaa markaysaga maanta yani laga yaabo labada saf maanta inay ku kala jiraan ay iyaga laftoodii iska soo horjeedaan shalayna isku saf ahaa oo markaysagaa lahaa waa ku jihaadaynaa ayaa maanta iyaga laftoodii isku jihaadaya oo markaysagaa leh waxa weeye waa murtad ama waa riddo ama waa gaalo ama waa kada oo dabeedna markaasay dhiigoodii yani iyagu markaysa maanta isku jihaadayaanoo markaysa markaa waxaan ama isqarxinayaan ama ay islaynayaan ama ay gaalo isu adeegsanayaan yani waxa weeye mantiqa markaysagaa keensanaaya shalay markaysagaa in la yidhaahdo waxaan kula dagaalamayaa yani markaysagaa in gaalo lasoo adeegsaday maantana la yidhahdo aniga laftaydii baaba adeegsanaya in la yidhaahdo maxay tahay yani shalay markaysaga maxaad kula dagaalamaysay kii markaysa markaa yani gaalada markaysa markaa yidhi noo kaalaya maxaad kula dagaalamaysay maxay tahay qolada markaysaga maanta markaysaga gaalada u habar wacanaysaa oole markaysaga ha timaado oo yani ha daafacdo yani markaa sidaas lihi shalay waxay markaa qaarkood ama in badanoo ka midii waxay ahaayeen qaar markaysagaa le waxaanu kula dagaalamaynaa cadow baa waddankii la soo geliyey cadow maadaama la soo geliyey waddankii ilaa cadowgaasi ka baxo yani markaysagaa yani rajo marka maleh yani markaa lalama hadli karo yani waxaas iyagoo lahaa ayaa haddana waxa dhacday maanta markaysagaa markii kursigii markaa waxaanu gaadhay oo kursigii uu ku fadhiistay isagoo aan weliba meelba qabsan in markaysaga markaa uu yidhahdo gaaladii kaalaya qoladii kalena markaysa marka ay tidhaahdo yani waxa weeye waa markaysaa waa gaalo yani markaysaga ay tidhaahdo oo ay markaa dhiiggoodii saa ku bannaystaan oo ay markaysa markaa yani yidhahdaan waa ku jihaadayna marka waxa weeye baabkan markaa ku saabsan fitanka dadka galaa waxa weeye had ya jeer waxa dhacda isreebreebka dad badan baa markaysagaa marba meel ku hadha oo kuwii isku safka ahaabaa hadhow markaysaga markaa iska soo horjeysanaya yacni marka waxa weeye haddii qolo markaysagaa laga takhalluso qolo la muquuniyo in iyaga laftoodu sidaa isugu yani duubnaanayaan lama filaayo waxaa markaysagaa la filaya haddana laba inay usii kala dilaacaan oo iyaguna markaa islaayaan hadday safkaa tahay iyo hadday safkaa tahayba safkaasi waxay isugu jiraan laba qolo safkana waxay isugu jiraan laba qolo yani qolo markaysaga hadda ku biirtay oo iyagu markaysaga maxaakim marka xooyan yani ka mid ahaa iyo qolo markaysaga yani ka hadhay ciidamadii hore marka iyaga laftoodu yani marba markaysaga meeshay uga muuqatay markaysaga waxba ku kicinayaan marka qadiyadda noocaasi waxa weeye waa adduunye lagu dagaalamayo waa markaysaga waxaweyan yani xukun lagu dagaalamayo markaysaga weeye waana shay iska waadixa markaysaga weeyaan marka yani fitanka markaysa marka yani caynkaas ee cariidka ee ballaaran qadaayaadka noocaas ah waa in lagu baraarugsanaada dagaalkii markaa saxaabada oo aynu intaasoo daliil sheegnay ayaa haddana markaysaga markaa culamadii muxaqiqiintii ku tageen inuu fitno yahay ay ku tageen bal waxaad ka warrantaa markaysaga midaan daliil lahayn bal midaan daliil lahayn ka warran markii waxa weeye saddaam uu qabsaday markaysaga kuwait oo markaysaga ay dhacday markaysaga maraykanka iyo markaysaga markaa xn xulafo kale u samaystay inay markaysaga iyaguna la dagaalameen sheekh albani waxa istaagay mawqif shariif mawqif aad iyo aad u fiican waxa uli dagaalkaas waa fitno waa fitno buuli waayo yani markii waxa weeye kii saxaabadu dhacay buuli yani saxaabada qaarkood daliil bay markaysaga raadsadeen oo waxay yidhaahdeen taqtuluka ya camaar alfi'atu albaaqiya fi'adii baaqiyada dishay waa ayo yani waxaa diiday abulghaadiya waa daa'ifada mucaawiye taasay markaysaga yidhahdeen waa ku garanay inagu markaysaga hadda daliil iyo nas aynu ku garanno yani albaaqiyata min almabqiyati calayha ta markaysaga baaqiyada ah iyo ta mabqiyada ee lagu xadgudbay daliil aynu ku kala garannaa ma jirto marka waa fitno ashridada uu ka duubay markaysaga sheekhulalbani raxmat ullahi calayh waxa markaysaga uu ku nuxnuxsanyay kunuu axlaasa buyuutikum xadiidka nabiga sala allahu aleyh wasalam war guryihiina laazima war guryihiina laazima war guryihiina laazima taasuu markaysaga marka waxaan ku celcelinayay ow laha markaysagaa dagaalkani waa fitno yani markaysagaa ka fogaada yani sababkuna wuxuu ahaa qowlka sheekhaasi ku tegey sheekhulalbani sida uu ku tegey ayaa markaysaga waxaa sabab ku ahaa marka waxa weeye yani hadda markaysagaa nas iyo daliil yani marka waxa weeye baaqiyada iyo mabqiyada aad ku kala garanaysaa ma jirto tii baaqiyada iyo mabqiyada la yidhi nas baa lagu kala gartay ayaa culamada muxaqiqiinta agsarkoodu ku tageen oo mareen inuu markaysagaa fitno ahaa bal maxaad mooday markaysaga midaan ayu nas loo hayn midaan nasba loo hayn maxaad mooday oo ay noqonayso uun markaysaga markaa cid yani markaa hawadeed inuu ku socdo dad fara badan oo fatwooday dagaalkii hore oo yidhi dagaalkii hore markaysaga waxa weeye wuxuu ahaa jihaad xaqa hadda markaysaga waxaan yani badankoodii markaysaga waxa wadaadadii musaalaxada isku sheegay iyo waxay yidhaahdeen markaysaga marka waxa shariifku waa markaysa marka waxaan yani xukuumad sharciya weeye bay yidhahdeen ya dee gaaladii waa joogtaay muxuu xukuumad sharciga ku noqday kii horena ku waayey muxuu markaysaga yani markaa uu yani gaaladiisoo kan u habar wacanaya ee kule xataa etoobiya ha soo gasho ya ma baa'i tajuru wa ba'uka laa tajuru miya aniga ba'daydu waxbay hoos dhigtaa laakiin adiga ba'daadu waxba ma hoos dhigto waxaa la yidhi nin baa markaysagaa ku yidhi maa facala abuuka biximaari aabbahaa muxuu ku sameeyey marka biximaarihi dameerkiisii markaasuu baacihi markaasuu baacahu dheh markaasuu s adigu adigu waa biximaarihi yidhi markaasuu ba'daydi aniga waxbay hoos dhigtaa baa'i tajuru wa ba'uka laa tajuru aniga ba'daydu waxbay hoos dhigtaa laakiin adiga ba'daadu waxba ma hoos dhigto yani binyatulkelimay ka mid tahay markaa dabeedna masal bay iska noqotay mahma ah ayay iska noqotay marka dee gaa waxaa lagu gaalaysiinayay hadday tahay gaalaa saf ay ku wada jiraan dee kanba waa ku wada jiraan hadday tahay gaaluu u yeedhay kanba waa u yeedhay oo gaalada yeedhista loo yeedhaa hadday gaalnimo tahay xataa haddaynay iman mujarad in loo yeedhaa lagu gaaloobayaa oo man cazama alkufra fi lma'aali kafara fi lxaali ka niyeeyo inuu gaaloobo wakhti dambe ruux baa wuxuu is yidhi labaatan sano dabadeed gaalow ayuu goostay markaasuu gaal yahay waayo mujarad inuu niyeeyo keliyuu ku gaaloobayaa marka haddii codsiga la codsaday gaalo in la keeno ama etoobiya in la keeno lagu gaaloobayo kuwanba waa keenin maxay ugu gaaloobi waayeen badankii wadaadadii waaweynaa oo markaysaga yani markaa yani ilaa markaysaga markaa ururada qaarkood kuwii u madaxda ahaa iyo kuwii markaysaga digtoorada markaysaga markaa yani lagu sheegayey iyo kuwii cimaamadaha markaysaga waaweynaa musaalaxada kuwa isku magacaabay haalibkoodu itixaad bay u badnaayeen iyo qolyo kale ay ka haysteen waxay markaysagaa mareen inay tahay waxa weeye markaysa markaa xukuumad islaamiya inay tahay bay ku tageen xukuumad islaamiya inay tahay waxaynay leeyihiin in markaysaga waxa lala dagaalamo maaha xataa burundigii waxay leeyihiin waxyaan lagu ridin oo burundigu miyayna gaalo ahayn maxaa wax loogu ridi waayey ya tii horeba soo tii lahaa markaa looma aabayeerayo qaarkood waxay yidhaahdeen waxaan loogu ridayn dadkan muslimiinta ee ku maxasta ah ee ku markaa yacni nool magaalada ayaa waxaa lagu ridayaanoo waxna waa ku dhacayaan waxay soo jawaabaanna qaarkood bay cuskanaysaa oo reeray ku dhacaysaa oo tii horeba markaysaga waxaa la lahaa ha u aaba yeelina markaysa markaa ku garaaca markaysagaa la lahaa waxay doontaba ha ku dhacdee maxaa markaysaga tan markaysaga loo kala gurayaa daliilka kan iyo kii hore kala saaray maxay tahay waxa dhacday markaysaga qiso qisada dhacday waxay tahay dhowr wadaaddo oo kala duwan baa isu yimi oo isku qolana ah midkood waa shabaabka qaarkood kalena waa ka duwan yihiin oo waa qolyihii markaysaga musaalaxada markaasaa dabeedna markaysaga waxaa kiibaa markaysaga maagay oo ku yidhi yacni mid ka mida wadaadadii buu qabsado wuxuu yihi hebelow markii hore oo markuu dagaalkii hore fatwoonaayey madaxaad ii saaray laakiin maanta kow iyo laba iyo saddex midna imati maxaad ku tidhi markaysaga waxa burundiga waxba in lagu ridaa ma bannaana maxaad ku tidhi markaasuu dee aayad qur'aanaad jirtaa oo aayaddu waa tii waatuu ilaahay yidhi walowlaa rijaalun mu'minuun wa nisaa'un mu'minaatun lam taclamuun ilaa uu ilaahay ka yidhi low tazayaluu lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliima aayaddaasaa jirta markaasi oo aayaddu yacni markii hore dagaalka xabashida waa adigii lahaa markaysaga ha u aaba yeeline ciddee doontaba ha ku dhacdee ku rida waa adigii lahaaye waana ogeyn markaysaga dad muslimiina markaysaga inay wax gaadhayaan oo waxay soo ridaan iyo waxaanu ku ridnaaba ay ku dhacayaane yacni marka aayadduma dagaalkii xabashida dabadeed bay soo degtay ya dagaalkii xabashida dabadeed miyay aayaddu soo degtay hadda ka warran waa nugta wax lagaga jawaabo ma jirto yacni waxa weeye aayaddu yacni waxa weeye waxay tilmaamaysaa maka oo midhadh mustadcafiin oo mu'miniini ay ku noolaayeen gaaladaa ku dhex noolaayeen oo hijroon kari waayey xurmadeeda in fatxigaa dib loo dhigay si aan midharhkaasi ugu dhiman cabdullaahi ibnu cabbaas iyo hooyadiis iyo haddaba waa midharh farkutiris ah laba sanaa fatxigii dib u dhacay xurmada kuwaa la ilaalinaya daraaddeed waana midharh hijroon kari waayey kuwaas wey kuwaasay aayaddu ku timi markaasaa ilahay yidhi low tasayaluu hadday kala soocmi lahaayeen lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliima kuwa gaaloobay waxaanu cadaabi lahayn cadaab mu'limo wax xanuujiyaanu cadaabi lahayn saasuu ilahay yidhi marka xurmada kuwaas ayaa lagu dhowroo lagu ilaashay maanta dad badan marka waxaweeye aayadda loo sheego waxay odhanayaan masaladani waa tatarus bay odhanayaan waa masalada ay fuqahadu sheegaan ee tataruska la yidhaahdo tatarusku waa maxay waa gaaladu intay qaar ay soo qafaalatay oo muslimiina ay qafaalatay waa inay xabadda isaga dhigto masalada noocaasa masalada noocaasana fuqahada qaarkood baa waxay yidhaahdeen yacni haddii waxa weeye gaaladii ay qafaalato muslimiin ay isaga dhigto xabadda oo dabeed marka isaga ay haddana sidaa usoo duusho kuwana iyagoo xabadda isaga dhigaya yacni waxa weeye in badanoo culammada ka mid ah waxay yidhaahdeen xaalka noocaasa lidaruura ayaa muslimiinta waa la iska ilaalinaya laakiin lidaruura wax loogu ridayaa haddii muslimiinta ay ku dhacdana waa calaa sabiil khata culamo badan baa saa yidhi markaasay shuruudo adagna weliba u dhigeen ay yidhaahdeen qatciya daruuriya kulliya ay yidhahdeen daa'ifo yaroo kooban waa inaynay ahayn waxa la doonaya in la badbaadiyo waa inay muslimiin oo dhan tahay oo laga baqayaa muslimiinta in la isti'saalo oo la dabar jaro waa in laga baqaya yacni markaa shuruudo adag u dhigeen oo inay la xaqiijiyaaba ay adag tahay yacni markaa taas yadaa ay saas yidhaahdeen waa mas'alo ijtihaad ay ugu tageen mashaayikhda qaarkood laakiin mas'alo aayad qur'aani markaysaa waxba sheegtay markaysaa waxba ma aha marka aayaddii qur'aanka waxaa la doonayaa mas'alada noocaas ee naadirka ah ee in la xaqiijiya ay adag tahay ee hadda waaqicba aan ahayn in markaysagaa lagu albaabo markaysaa oo aayadda laga horgeeyo oo aayadda qur'aanka markaysaa ma qowl markaysaa mashaayikh baa laga horgeynaya ila masaladu inay ijmaac ahayn culamo badan baa sheegto ay khilaaf tahay xataa masalada tataruska ku saabsan khilaafka in badan baa soo naqlisay hadday mashaayikhda qaarkood itifaaq sheegeen yacni waxa weeye dee culammada qaarkood baa soo naqlisay in masaladu khilaafi tahay waaqicna ma aho masaladani hadda markaysaga ta laga hadlayo maba ahaba oo dad inta la qafaashay xabadda la isaga dhigayo gaaladu iska soo horraysiinaysaa marka ma jiro oo iyagu qafaal ah safka gaalada ninka soo gelaya waa shay kale taasi ta laga hadlayey ma aha dee xurmana mara markaa nin saa'ilo markaysaga isagu saf gaalaad soo galay laakiin waxaa laga hadlaya waxay tahay muslimiintan dhan ee markaysaga magaalada dhan degan ee wax walba leh yani markaysaga xabadda markaysaga lagu qaxinayo ee marka waxaweye layskaga ridayo hoobiyaha yani markaysaga la yskaga ridayo oo iyaguna markaysaga ay sukuumayaan oo lagu carinayo aan wax weynna looga tarayn ta noocaasa markaysaga weeye aan loona aaban yeelin cidday ku dhacdo markaysaga ma mustaxiq baayo waa mutaystay mise ma mutaysan markaysaga aan loo kala aaban yeelin ta noocaas waa caynulfitna waana shay cad kuwii ugu waaweynay akaabirta ugu ahaana waa kuwa markaysaga hadda le waa xukuumad weeye ha la ateeco ilaa shariifkii baa soo fatwoodo o yidhi markaysa marka waxaweyn ha la ateeco yacni markaysaga shalayna wuxuu lahaa markaysa marka waxaweyn ha lala dagaalamo kii hore yacni marka ayuu lahaa maxay ku kala duwan yihin tan iyo tan yacni kuwii ugu waaweynaa baa markaas sidaa maray ya shabaabow xamaasad keliyayna ku qaadine yacni markaysaga waxaa rakuubkii markaa yacni aada saaray lagaaga yani yani mashaayikhdaadii iyo kuwii markaysaga cimaamadaha kuu sitayba kaaga baxe xagga kaley ka soo jeedaan iyagii baa kule markaysa marka waxaweyn markaa yaan yaan xabad lagala hortegin ta kale arrinka ku saabsan gaalada gaaladu maqaasid bay leedahay waana xoogna waa leedahay oo maqaasideedana waa rabtaa markaysaga inay fuliso haddii markaysaga bixiira aw biukhraa bay markaysaga ku fulinaysaa muslimiintana markaysaga waxaan yacni arrinka marka carinta ku saabsan aan waxba laga tarayn waxay noqonaysaa markaysaga dhibaato muslimiintuun sii baabi'inaya iyo waddankoo la sii loogaayo cadowga loogu yeedhaayo maalinba markaysaga in la yahaa qaacidaanu nahay ama calanka markaysaga qaacido meel la sudho oo la yidhahdo markaysaga waxaan markaa annagu yacni marka waxa weeye ajnabi baa nala jooga qaacidaanu nahay caynkan baanu nahay waxa weeye waa cadow oo kaalaya na qabsada mandiqa noocaasi maxay tahay qaar badan baa waxay odhan jireen intaan gaaladu markaysaa marka xamar soo gelin waxaanu doonaynaa markaysaa marka etoobiya inay xamar timaaddo oo maxaad u rabtaa waxaanu u doonaynaa inay xamar timaaddo si aanu markaysaa marka ugula dagaalanno oo aanu markaysaa marka dabeedna ugu shahiidno ayaanu doonaynaa oo marka waxa yacni waxa la raba ma waxay tahay yacni markaa shahaado markaysaa marka ayuunbaa la doonaya mise waxaa la doonayaa markaysaga kelmaddii ilaahay in la kor yeelaa markaysa waxaa la rabaa maqsuudka marka hore jihaadka looga dalaya mu muslimiintu inay idlaadaan oo la laayaa ya mise waxaa looga golleeya waa in kelmadda ilaahay la kor yeelo laakiin dariiqa hadday ruuxa ugu timaado markaysagaa dilka la dilayaa taasi markaysaga waa shahaado iyo sharaf mise waxa la raba ee la doonaya marka horeba waa gaala inay muslimiinta sukuunto oo markaysagaa layso gaala inay muslimiinta sukuuntaa markaysaga waa shay munkara shayga munkarkaa markaysaga marka hore in la niyeeyo ma aha in la niyeeyo ma aha qaar badan baa waxay odhan jireen yacni waxa weeye markii ay maraykanku deganaayeen sacuudiga war maxaa ula dagaalamaysa waxay leey akhriju lmushrikiina min jaziirati alcarab mushrikiinta ha laga saaro markaysaga jaziirat lcarab saasaan ula dagaalamayna waanu ka saaraynaa waa ka baxeen markay ka baxeen sacuudigii bay ku bilaabeen markay qarxiyeen sacuudiga ku bilaabeen askartii sacuudiga laayeen ayaa markaysaga war maxaa ula dagaalamaysaa waxaanu doonaynaa maraykankii inuu soo galo markaysaga axwaan sacuudiga oo aanu dibadno kula dagaalanno ayaanu haddana rabnaa hadda ka warran oo ma akhrijuu baa la yidhi shalay akhrijuu baa daliishanayseen mise adkhiluu baa la yidhi soo geliyay maa la yidhi hadda adkhiluu bay rabaan kuwani markaysaga waxaan hadda marka waxa weeye daandaansiyada waayadii la samaynaayey iyagoo taagtooda markaysaga ogoo garanaaya ayay markaysaga daandaansiya samayni lahayn halkaasaanu ku tukanaynaa caynkaasaanu samaynaynaa yacni markaysaga waxaan ay waxyaalaha samaynayeen marka qadaayaadka noocan ah ee ku saabsan gaalada markaysaga waa loo wada yeedhay haddaa moodaysaan oo keliya markaysaa shaksi keliya inuu u yeedhay uma yeedhin shaksi keliya waa loo wada yeedhay xag iyo xaggaba waa looga gacan haadin kuwani siday u soconayaan iyo kuwani siday u dhawaaqayaan labaduba gaalada waa u yeedhayeen iminkana waa u yeedhayaan oo waxyaalaha markaysaga ay samaynayaan waxa weeye waa gaalay kaalaya yacni markaysaga taas weeye ta markaysaga markaa yacni ka salag lihi waa taas muslimiinta iyagaa loogaya oo gaalada u loogaya waxayna uga dan leeyihiin yacni markaa kharibaad waayo wax dhisid wax la yidhaahdo yacni ma samayn karaan nimankani waxay samayn karaan waxay tahay waa qadiyadda ku saabsan markaysa marka waxa weye inay wax qarxiyaan iyo inay wax rabshaan yacni taas weeye waxayna isleeyihiin hadda marka waxa weyaan hadday soo galaan gaaladii waxa weeye markaysaa yacni shacabkii sidii oo kale idin raacyalaysa mantiqa noocaasa ayay ku fikirayaan haddana dadkii ma dhowranayaan mana ilaashanayaan dadkana waxay u dhaafayaan ma jiro mid madaxayna dhaafay mid kalena dhaafay yacni waxay tahay yacni mid waxa weeye aan yacni waxyaalaha caynkaas ah ee dadka ay isugu dhici lahaayeen xataa la samaynaayo almuhim yacni fitanka markaysaga abwaabtaa ku saabsani calaa kulli xaal waa waadix kelimaadna waan ka tilmaamay marka insha allahu tacaala sidii fitanka looga marka la ysaga ilaalin lahaa lagu dadaalo ilaahayna ha laga magan galo markaysaga fitanka yacni waxaa marka bukhaari saxiixiisa baabaysta altacawudu billahi min alfitan in ilaahay la magan galo oo fitanka laga magan galo marka waxa weeye arrinkaas aad iyo aad ha loogu dadaalo ta'anig iyo degganaanshahana ha lala yimaado ha la yska ilaaliyo markaysa markaa fitanka wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta